العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مجمع الكمالات وخاتم الرسالات وكاشف الضلالات وعلى آله وأصحابه ذوي المآثر والميزات وبعد بإذن الله تعالى وحينو بالأمية مسائل الجاهلية بتأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه من الله الرحمة كتاب كان أو آه كتبتي محمد بن عبد الوهاب وقري شيخ مجدد كاه muniir ka ahaa ee ummadda muslimiinta wax badan oo shirkiyaad iyo khuraafaad iyo bidca kaga guntaday difaacay oo ka difaacay ahlu baadil fara badan howl fara badan bixiyey dad fara badanna soo saaray ilaahay dacwaddiisana uu dad badan ku anfacay ayaynu qaadanaynaa kolley u taariikhayn mayno sheekha oo waa qaniyun can tacriif laakiin ta ugu muhiimsan aynu tilmaamaynaa waxa weeye sheekha iyo xilliga uu soo baxay iyo wadcigii muslimiintu ku noolaayeen iyo amraadda uu cilaajiyey waxay aada munaasib ugu tahay xilligeennan xilligaasi waxay ahayd xilli khilaafadii islaamku dacfi badani galay khilaafa cuhmaaniya khuraafo badanna ay soo dhex gashay macaawishii iyo dubayaashii lagu duminayna ay ku socdeen waa xilli ay ummaddu kala tafaraaruqday oo qaybiba ay dhinac u taagnayd bay ahayd may ahayn maamul midaysan may lahayn dhan umay wada jeedin caqiidadoodu saafi ma ahaynoo waxay caabudayeen oy wax moodayeen oy wax ka filayeen oy sugayeen dhagaxaan iyo dhir iyo waxyaalaha aan dhaamin ay wax ka sugayeen gaalana xilli ay soo biyeysata bay ahayd oo loogu tala galay in muslimiinta la qayqaybsado xilligii itifaaqiyaddii saic biko la odhan jiray ay gaaladu galeen bay ahayd ee muslimiinta oo khilaafadoodii la duminba lasii qoondaystay meelaha la qabsanaayo iyo see loo kala helayo iyo kee gaaweyn sida loo kala googoobsanaayo ama tarikada ay u bixiyeen tarikatu rajuli lmariid khaliifkii ugu dambeeyey cabdilxamiid ayay wax u bixiyeen arajul mariid dabeetna waxay iska sii qoondaysteen dhaxalkiisa yaa qaybsanaya sheekhu xilligaasuu soo baxay markaasuu jabahaadkaasoo dhan difaac iyo loolan kala hortegay hadday gaalo tahay hadday khuraafo nidaamsan tahay hadday tahay qabaa'il qowlaysataa oo dhac iyo dulmi ku jira waxaasoo dhan bay ayuu bilaabay dowladda ugu weyneedna xilligaa ee maanta halka dowladda weyne taagan tahay taagnayd waxay ahayd ingiriiska ama britaaniya iyaduna waxay samaysay shubahaadkii ugu badnaa iyadaa ku furtay dowladdii ingiriisku waayo meelahay doonaysay ayuu ka hor istaagay meelaha uu ka hor istaagay waxaa ka mid ah inay sacuudi arabiya qabsato meelahay ka hor istaagay waxaa ka mid ah meelo badan oo dadka muslimiinta ay gaar u lahaayeen ayuu kaga badbaadiyey biidni illahi tacala oo ay ka mid tahay qaybo dhan oo ka mid ah dalaalka caalamka islaamka deetana hajmadda iminka socota iyo sida caalamka islaamka loogu jihaysan yahay iyo tii xilligaas way isqaataan oo way isqabtaan oo way isu eegyihiin marka in aada loogu noqdo taariikhdii sheekha iyo tajdiidku sameeyey iyo xarakadiisii waa muhiim dacaayaadka lagu furaynaa waa dacaayaadka dacwa alislaamiya saxiixa ama dacwa salafiya saxiixa waa dacwaha ku socota dacaayaadka ku socda weeye dad buu gaalaysiinayaa dad buu laynayaa maxaan ku dhahda alamsal axamed madhab shanaad buu wadaa oo aan ahayn afartii madhab waxyaalo badan noocaasa waa xukun doon waxyaalo badan oo noocaasa looga yimi haddana dhegumuu dhigin ummadda suu cilaajina waxay ahayd sidaynu ku arki doonno masaa-ishan aynu dhiganayno oo boqol iyo dhowr iyo toban masalo boqol iyo dhowr iyo toban masalo ayuu kaga hadlay oo dhammaantood ah masaa'ilkii jaahiliyadu ay lahaayeenee rasuulku sala allahu caley wasalam uu cilaajiyey kitaabkiisa magaciisana wuxuu ahaa markiisa hore masaa'ilu aljaahiliya allatii khaalafa fiiha rasuulu llahi sala allahu caley wasalam ahla aljaahiliya masaa-ishii iyo arrimihii jaahiliyadu ay lahaayeen ee rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku khilaafay ahla aljaahiliya culimo badan baa sharaxday qaar cod bay ku sharxeen qaar qoraal bay ku sharxeen rag baa ilaa master ka diyaariyey sharaxa kitaabkan marka hordhac badan samayn mayno waxaan u gondadegaynaa kitaabka wuxuu sheekhu ku bilaabay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina moxamed وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حمد لدى وآه شيء معتاد ولمضى إسكاد ومرانو أي لما أنتم تكب الأوضان كتبتا بس ما لدى مركة لقي يماتوا بيسك أنا ملا ويدين قرين سو بيسك ويدين قرنا بيسك أنا ويدين قرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مركة بس ما لدى إلا قب الأبوه وتيمنا بعلمضي الأهدان تيمنا وتبركا بما في كتاب الله كتابك إلهي لقب بالعبي بسنك أي لقى بركة سنية أول الراعية تتنسدي كتابك إلهي بلقب بالعبي حمد لدنا واللمد لبدا حديثة كسو أروري ولو مركة يسوتقان علماء قاري ليهين وحن نقولين حسن لغيره لكن لما أنتم منذ البابثي سواء ضعيف كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقضع أو أبتر أما كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقضع أو أبتر لما هذا حديث بوي جيران مدول بابا سيدي سقاركا وما أصحين لكن مركز ستة قار روايات بدن بيليهين والله غيابا إني حسن لغيري سيدة علماء قار محمد صديق حسن خان وكله وكتغي عليه من الله الرحمة marka bisinka in lagu bilaabo iyo xamdaladu waa taas ilaahina waxa loogu mahadinaya allaha ku waafajiyay inaad kitaabkan ka hadasho ama bilowdaba markaasaa rasuulkana sala allahu alay wasalam ku saleeyaya wa sala allahu wasalama wa baaraka calaa nabiyina moxamed oo wuxuu isugu daray alsalaad iyo alsalaam iyo altabriik ilaahay wuxuu inoo farayna muxuu ahaa laba arrimood ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima alsalaatu iyo alsalaam waana laba kala duwan asalaatu min allaahi asanaa ilaahay markuu nebigiisa ku salliyayo waa sanaa iyo ammaan markay malaa'igtu ku salliyayaanna waa ducaa innagu markaynu ku salliyaynana waa ducaa tasliimkuna waa nabadgeliyeyn in ilaahay adduunyadana ku nabadgeliyo aafaadka iyo dhibaatooyinka ilaahay hareer mariyo aakhirana nabadgelyada ugu wanoogsiiyo ee tabriikana waa ziyaada oo waxaa laga soo qaataa asalawaat alibraahimiya salawaat alibraahimiya ayaa laga soo qaataa وذلك يغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد إذن هل كان صلى الله عليه وسلم مركا الله بدنا آيات بي كسونادين تبريك يا بركين تروحي كسوناتي حديث كان صحيحة الروايات كفراها بدن له على نبينا محمد وعلى آله آل النبي صلى الله عليه وسلم ما إيه الكيس خاص كأبا مسوى إيه الكيس عام كأ إيه الكيس عام كأبا صلي أنا كود عيا إيه الكيس عام كأ ayuu ku dhacayaa haddii aan lagu darin waman ittabacahum biixsaani haddii itibaacba la sheego aalka khaaska ah buu noqonaya aalka caamka oo ah ummadda islaamka oo dhanna waxaa ku dhacaya itibaaca maadaama ay rasuulka raaceen haddaan itibaacii la samaynna wa calaa aalihi alaaliya alcaama oo ah cid alle ciddii diintiisa raacday ayaa u ehela haddii la yidhaa aal khaasana waxa weeye intay sekadu xaaraanta ka tahay aal aalkiisa khaaska ahi waa intay sekadu xaaraanta ka tahay ee aan qaadanin sadaqadda oo ah bani haashim iyo banilmutalib iyo aswaajiisi bani haashim oo reerku ka dhashaya iyo banilmutalib oo weligoodba xulafo la ahaa iyo sawjaadkiisi wa saxbihi ajmaciin saxaabaduna ridwaan ullahi tacaala calayhim waa kullu man laqiya annabiya sala allahu alay wasalam mu'minan wamaata calaa dalik ajmaciinna waa israaciyey wa bacdu وبعد وسيدة علماء غير هذا وفصل الخطاب وحي كلا سارتا هذا الكا هرد عيسى يدلو عديس علماء غير نوح إليهين فصل الخطاب كوحا وقوه الريي نبي الله داود وآتيناه الحكم وفصل الخطاب علماء غير نوح إليهين مايا وحا وقوه الريي نكي سحبان وائل لورنجل سحبان وائل وعربته وقفتها سنة نكي ورنجل لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها وأنك مركا لا يلاحظه خطبته أيون أنت أولي رادية أولي رادية أن تاجرته لأن أوشا مركا الله كانوا صدعوا تاجرته أيها هدي على العد صوب حضه إلا على العد دعا من نحسن شرين إلا على العد دعا من نحسن شرين هذا المري لنا كموسى علنش سحبان وائل وأنك يقول عن سنة إساق على الشيء إنه يحق بدنتهي إنه أما بعد الله marka ama bacduna waa markay dhamaystiran tahay wa bacduna waa marka lasoo ikhtisaariyo qaala shaykh alislaam maxamed ibn cabdilwahaab raximah allahu tacaala shaykh alislaam culimmadu inta badan itlaaqa way iska fahashadaan nin kastoo islaamka wax weyn u qabtay oo horumar weyn u sameeyey oo tajyiid iyo cusboonayn u sameeyey waa la siiyaa laakiin wuxuu ku ishtihaaray axmed ibnu cabdisalaam ibnu taymiya alxaraani ayuu sheekh alislam ibnu taymiya ayuu ku caanbaxay laakiin culimmadu maxamed cabdiwahaab iyo ibnulqayim aljawsiya iyo culimo fara badan marka sheekh alislam hadduu ku idhaha ibnulqayim wuxuu uga jeedana abi ismaaciil alharawi abi ismaaciil alharawi oo aimata suufiya ahaa oo raggii khatarta ahaaya ayuu sheekh alislaam yidhaahdaa culimada qaar waxa weeyaan rag kale u isticmaalaan haddii shaaficiyadu ku yidhahdaan sheekh alislaam hadday ku yidhahdaan sheekh alislaam waxay u jeedaan abi isxaaq alisfaraa'iini haddaad maqasho maxaan ku dhahdaa sheekh alislaam haddaad ka maqasho nin misriyana alciis ibni cabdisalaam suldaan alculamaa itlaaqaadkaa way leeyihiin laakiin aakhirkan dambe sheekh alislaam ibnu taymiya ayaa caan ku ahaa qolooyinka nashdiyiintuna sheekha way ku itlaaqaan fii muqadimati risaalatihi masaa'il aljaahiliya wuxuu sheekhu yidhi haadihi tani masaa'ilu waa arrimo khaalafa fiiha uu ku khilaafay rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa ku khilaafay ahla aljaahiliya ciddii jaahiliyada loo nisbeeyey alkitaabiyiina kuwooda kitaabka kitaabka lahaa waalummiyiina iyo kuwooda bilaa kitaabka ah mimaa shay weeye laa ghinaa aanu ka maarmayn lilmuslimi qofka muslimka aanu ka maarmayn can macrifatihaa inuu aqoon u yeesho waa arrimo aanu sinaba uga maarsanayn fadidu didka iyo lidka iyo waxaa kasoo horjeeda yudhiru wayudhiru waxaa muujiya xusnahu quruxdiisa waxaa muujiya addidu lidka kalaa muujiya waxaa kasoo horjeeda wa bididihaa lidkeeda ayaa tatabayanu ay ku caddaataa al ashyaau arrimuhu fa ahamu maa fiiha waxa ugu muhiimsan masaa'iishan aynu sheegayno wa ashadduha khataran uguna khatar badan cadamu iimaani alqalbi qalbigoo rumayn waaya bimaa jaa bihi rasuulu sala allahu caley wasalam wuxuu rasuulku la yimi oo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu caley wasalam fa in indaafa ilaa daalik hadday ku darsanto istixsaanu inuu jeclaystaba maa shay uu jeclaysto calayhi ay ku kor sugan yihiin ahluuljaahiliya ahelka jaahiliyadu waxay ku dul sugan yihiin hadduu sii jeclaysto tamat alkhasaara khasaarihiisu markaa waa taam waanu dhammaystirmay kamaa qaala tabaaraka wa tacaala waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaatili baatilka rumeeyey ee wa kafaruu ka kufriyey billaahi ilaahay ka kufriyey ulaa'ika kuwaasi hum iyagoonbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa masaa'il rasuulku sala allahu caleyh wasalam ku khilaafay ahla aljaahiliya marka jaahiliya la leeyahayna waa mansuubun ila aljahl jahli baa loo nisbeeyey mansuubun ila aljahl walow cilmiba ha yeeshaan dadku iyagoo xarifsan oo leexsan oo ka dhacsan dariiqa ayay cilmi yeelan karaan sidii ilaahay lahaa subxaana wa tacaala wa farixuu bimaa cindahum min alcilm qolooyinkii gaalada ahaa ee ambiyadu u yimaadeen ayaa waxaa la yidhi markay ambiyadu u yimaadeen waxay ku farxeen oy la dhaceen waxay aqoon hore haysteen aqoon way lahaayeen laakiin haddana waa ahlujaahiliya waayo aqoon maxaa la yidhaahdaa aqoonta ku hanuunisa ee ku hagta ee sida saxda ah ku tusta aqoon la yidhaha qofkii oo aqoon leh hadduu garab marsan yahay hadduu garab marsan yahay aqoon lama yidhaa ee jahli baa la yidhaha sidii uu lahaa sufyaan athawri caleyh raxmatullah cabdillahi bni mascuudna waa laga wariyaaye kafaa bikhashyati illaahi cilma khashyada ilaahay iyo cabsida ilaahay ayaa cilmi qofka ugu filan hadduu allaba ka cabsanayo cilmi waa leeyi waayo waa kaa gartay ilaahay ka cabso ilaahay qadari buu gartay cilmi ka maqama ma jiro wa kafaa biliqtiraari bihi jahla ilaahay oo lagu qaldamo oo lagu dagmo oo laysku halleeyo oo ciqaabkiisa laga aamin noqdana jahli ka weyni ma jiro jahli ka weyni haba yaraatee ma jirto sidaa awgeed qofku marka uu jaahil yahay wuxuu ku dhacayaa aqoon darro wuxuu ku dhacayaa tawxiid darro wuxuu ku dhacayaa camal xumo wuxuu ku dhacayaa daacadiisoo xun marka qolooyinkan ahlu jaahiliya la leeyahay laba xaalay noqotaa jaahiliya mutlaqa jaahiliya isku sii daysan oo ah inaan wax iftiiniba jirin basiis min annuur in yar oo diniiqina xataa ma jiro waa mugdi taasi waxa weeye waa tii nabigeenna sala allahu caleyh wasalam ka horreysay intaan ilaahay soo dejinin kitaabkan qur-aanka ah waa jaahiliya mutbaqa meel yaroo iftiinaysaana may jirin huwa aladii bacasa fi lummiyiina rasuula yatluu calayhim aayaatihi wa yusakiihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جاهلية مطلقة وهي تاس جاهلية مقيدة وحوية جاهلية صدح نوع نغطة صدح نوع من نغطة مقيد كاهي تاسوا تيسكو سي ديسنيت جاهلية مكانية إن ميل كمدة ضلالك إسلامك جاهلية دايك صور نغطة عقيدة حمو camal xumo dhaqanno liita akhlaaq daro fisqi waxaana noocaas waxa la dhaha jaahiliya muqayada amaba jaahiliya zamaaniya xilliyada qaar in nuurkii nuurkii nuurkii dacwaddu uu hoos u dhaco oo meelaha qaar jahligu uu biyo dhigo oo tawxiidkii khalkhalo oo caqiidadu xumaato oo dadka camalkoodu liito meelaha gaar way dhacda amaba ashkhaasta qaar inay ku dhowowdo sidaa ogeed baad qur-aanka arkaysa isagoo isticmaalaya afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun cid alle ciddin kitaabka ilahay isku xukumayni waxay ku jiraan maxay xukma aljaahiliya waayo xukunka adduunku waa laba uun imaa xukmu ullah inuu xukun alle yahay iyo xukunkii rasuulka sala allahu caleyh wasalam hadduu labadaa noqon waayo ka soo hadhana muxuu noqonaya muxuu noqonayaa xukmu ljaahiliya qaabka loo dhaqmayo iyo asturaadda iyo qaawanidana asturaadduna waa dhaqankii islaamka qaawaniduna waxa weeye waa tii jaahiliyada walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa marka jaahiliyadu waxay lahayd maamul waxay lahayd dhaqan oo ah inay qaawanaadaan waxay lahayd miisaaq iyo distoor oo ah maxay in xaq iyo baadilba la isugu hiiliyo xaq iyo baadilba unsur akhaaka daaliman aw madluuma distoorkeedu kaasuu ahaa intaan islaamku hagaajinin islaamku wuu hagaajiyey wuxuu leeyahay walaalkaa markuu madluum yahay u hiili hadduu daalim yahayna gacmaha qabo taasaa hiiline lakiin iyagu waxay ahayduun gar iyo gardarraba i garab taagnow oo markaad ii hiiliso waxaa tiraa horta miyaad gardarnayd so waa lagaa gardarnaa waa maray hawliba dhammaadeen uu u hiiliyey ay dib ka wareysanaya ilahi waatuu lahaa id jacala aladiina fi qulu id jacala fii quluubi aladiina kafaruu إذ جعل في قلوب الذين كفروا حمية الجاهلية آيات محي هاي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية حمية الجاهلية ده أي قلب جودة كشوا ديد دقي يدين عستاقي يقرم تكوي وحصوها دي متكالي وآهينا خيالك الجاهلية ده يظن جودة يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه haddaad malayso inaan ilaahay diintiisa u hilinayn inaan diintiisu meel gaadhayn inaanay intishaarayn oona faafayn in gaalo hor istaagayso in sidaa curdinka yar loo goosanayo amaba gaalo xooggeedu inta isugu keento muslimiinta ay firfirkooda siibayaan oo xididkooda siibayaan oo aanay meel laba gaadhayn waa danna aljaahiliya marka waxyaalahaasoo dhan jaahiliyada iska leh waana nidaam caamo guud weeye waa muqayad laakiin waa meelaha qaar buu qabsanaya lamadho odhan kara laakiin islaamka oo dhan baa jaahiliyad mar wada noqonaya sa ogeed baa nin caalima markuu qoray jaahiliyat alqarni alcishriin ayay culimmadu ku qabsadeen waayo haddaad tidhaahdo caalamkaba jaahiliyad baa ka jirta macnaheedu waxa weeyaan basiis min annuur in yaroo nuurina ma jiro taasina waxay ka hor imanaysaa xadiiskii rasuulka sala allahu caleyh wasalam laa tasaalu taa'ifatu min ummatii cala alxaqi daahiriin لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك حديث كيف فرح بدنا الروايات كيف فرح بدن كيمي اي طائفة المنصورة كتل تلمامي إني مروا والبطائفة دي تريس مروا والبعد حقا كل جنتهاي أي خلافة لكن ما حاضر ننكرتا معظمك عالمك الإسلام كتيريد بكتيرتا ولا ورنكرا ميلا بدن تيريد بكتيرتا ولا ورنكرا لكن لما ورنكرو جابي قصده ودن يهي وود التهريد قفك فعل كيسنا ولا ورنكرا qofka ficilkiisana jaahiliyad waa lagu tilmaami karaa waayo rasuulkeenu sala allahu calayh waaalihi wasalam wuu ku tilmaamay wuxuu ku tilmaamay markay muhaajiriinta iyo ansaarta laba ninoo ka midi isqardoofeen qaswatu bani lmustaliq nin lacaabaa ku jiray saxaabada oo muhaajira oo ciyaar badan deetana nin buu barida ka dhirbaaxay kina waa cadhooday deetana waxbay isku dhudhufteen midna wuxuu ihi yaala almuhaajiriin midna wuxuu ihi yaala alansaar waa muuse nawgey muuse nawgii qabiilka xataa qabiilba maaha waa magacyii ilaahay bixiyey waa muhaajiriin iyo ansaar magacyadii ilaahay bixiyey haddaad u tacasubto madmuun bay noqonayaan magac kastaoo loo tacasubaana waa nooca markaa tacasubkaa wax khariba isagaa xumaynaya oo ah maxay inaan garabka saaro si walba markaasuu rasulku yhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum amaanadin dhex jooga ayaa muuse nawogiiyo tollaahiya ka soo kacay isula timaadeen mar kale rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu caleyh wasalam markuu abudar bilaal waxoogay uu hadalka ku qalloociyey hooyadiina wax ka sheegay wuxuu yihi ya bna sawdaa wuxuu rasuulku yihi sala allahu caleyh wasalam acayartahu biummihi inaka mru'un fiika jaahiliya waxbaa kugu harhsan wax badan baa kaa guuxaya qofku inuu dib ugu noqdo taariikhoo kanaanu ahaan jirnay iyo ree hebel baanu nahay iyo awowgay taarikhdu dhigay iyo idiku midigaha taariikhbale iyo ya waxa weeyaan waa nooc min aljaahiliya rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuxuu inoo tilmaamay inaan laga tegayn arbacun fii ummatii min umuuri aljaahiliya laa yatrukuunahunna ka wada tegi maayaan cid un baa ku harhsan afarta arrimood addacnu fi lansaab nasabcayga in nasabya wax laga sheego sab baa tihiin gun baa tihiin kanaa tihiin iyo walfakru bilaxsaab in qabiil iyo nasab lagu faano annagoo kanaanu nahay waana laba waa laba mutalaasim oo isku xidhan qofkani ilaa faankiisu ma suurtogelayo ilaa kuwa kala caayo horta kuwa kaleba in dhulka dhiga markaasuu isagu kor isula baxaya ilaa haddii kale iyana is ammaanayana kor baa la isula wada baxaya mar walba oo la wada tartamaya kor baa loo wada socdaa waa inuu kuwan iska reebaa kuwan ma caayay wax ma ka sheegay isaguna wuxuu la soo baxayaa tiisi kanaanu ahayn kanaanu qaban jirnay waxaanu ku filnayn war miyaa haysaan midinkaana ogba labadaasna waa nooca iyo anniyaaxatu cala almeyit meydka oo loo baroorto iyo alistiqsaau min nujuum xidigaho wax laga sugo roobga iyo gaar ahaan laga sugo iyana waa ka mid waxaa ka mid a ummaddu inay fawdo ku noolaato bilaa maamul maamul islaami oo sharciya haddaanu maamulka islaam ahayna waxa weeyaan marnaba ma aha maamul sharciya maaha man maata walaysa fii cunuqihi bayca maata maytatan jaahiliya waa maamul sharci oo lala baactamayo qofka miyi joogay ka magaalo joogaaba heshiis buu ku yahay inuu adeeco wixii macruuf ee wanaaga uu ku adeeco weeye sidaa awgeed jaahiliyada kelmaddu jaahiliya waa caynkaas itlaaqaadkeedu waa labadaa nooc marna waa muqayad marna waa mutlaq mar waa zamaani marna waa makaani marna waa shaksi saddexdaa xaalo weeyaan saddexdaa xaalo iyo laba meela waa shantaa xaalo ayay noqonaysa jaahiliyada sheekhuu ka hadlayana waxa weeyaan jaahiliyat lkitaabiyiin qolooyinka ahlukitaabka ahlukitaabkuna waa laba oo waa yahuud iyo nasaara yahuud oo ilaahay towraa u soo dejiyey iyo nasaara oo ilaahay injiil u soo dejiyey way xarifeen xataa magacii bay ka bedeleen yahuudi kitaabkooda waxay u yaqaanaan alcahd alqadiim cahdigii hore nasaarana waxay u yaqaanaan alcahd aljadiid weligood injiil iyo towraad ka maqli maysid talmuud bay odhanayaan yahuuddu markay leeyihiin towraad doonaya sheegaan talmuudna way yidhahdaan cahd alqadiimna way yidhaahdaan waanay baabiyeen way kharibeen labadaba way kharibeen qolada hore culimmadoodaa kharibtay yuhuudda markaasay wax badan ka gooyeen waxna waa ku dareen qolooyinka nasaaradana waxaa le nin laydhaha bulis ama shawel labada magacba uu leeyahay nin yuhuudi u ahaa oo romania nin yuhuudiya oo romaniya u ahaa aad wuxuu u necbaa nebiyullaahi ciisa iyo xawaariyiintii asxaabtiisii buu necbaa dagaal culus buu kula jiray markii nebiyullaahi ciise la dheelmiyey ee ilaahay qaaday ayuu khidad iyo kaartay bedelay oo yuhuudi khabiisa wuxuu hi nimanya waa riyooday nasaaradiistu isugu yeadhay waan riyooday riyadii ilaahay baa subxaana wa tacaala ila hadlay wuxuu igu yihi diintaas waa saxe raac nebi buu ahaa deetna way runbay ka moodeen wuu soo galay markuu soo galay buu ku bilaabay inuu caqiidadoodii taxriifiyo maalin buu wax ka bedelo isaguu ahaa ninka keenay caqiidatu tasliis tasliiskay imka aaminsan yihiin saddex baa isku ilaah maryam iyo ruux alqudus oo malak jibriila iyo ciisa isku ilaaha isagaa keenay maalin ba waxa ku soo daro naasuut iyo laahuut ayaa midoobay buu kusoo saaray haddana wuxuu ihi ciisa wuxuu ka koobnaa naasuut iyo laahuut qayb ibni aadama iyo qayb ilaahaya marka hore waxaa xoog badnayd qaybta ibni aadam waa kii dhulkaynala joogay waa kii wax cunayey waa kii wax cabayey waa kii meelaha marmaraayey qaybta waxaa xoogganayd ibni aadamnimo dagaal bay ku wada jireenoo markii dambe waxaa xoogowday waxaa xoogowday qaybtii laahuudka sidaa awgeed khalaas xagga ilaahay buu kacay oo carshigaa buu tegey waxaasuus daray deetana diintii gebigeeda uu taxriifiyey qolooyin kale sheekhu ka hadlayna waa umiyiinta umiyiinta ilaahay baa tilmaamayoo waa carab lianna mucdamahum laa yaqra'uuna walaa yaktubuun mucdamkoodu waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan waxaa kaloo umiyiin la yidhahda ciddii aan kitaabo u soo degin kitaabo u soo degin ayaa la yidhaahdaa ummiyiin waladii bacatha fi lummiyiina rasuula iyo aayaddii kale oo lahaayeen laysa calayna fi lummiyiina sabiil marka labada ummiyiinta iyagu waxay sii haysteen diintii nebiyullaahi ismaaciil ee uu ka soo gaadhay aabbihii ibraahiim iyagana waxaa kharibay oo diintii wax ka bedelay oo taxriif ku riday ninka macruufka ahee taariikhda macruufka ku ahee rasuulku tilmaamay sala allahu caleyh wasalam camar ibnu luxaya alkhusaaci waa nin reer khusaaco ah maka markay haysteen nin laga dambeeyo ayuu haa nin odayuu haa wuxuu lahaa rica min aljinni jinla hadalna wuu haayo jinkaa la hadli jiray nin cibaado badan buu haayo diintaa ku adadag waayo dadku inta badan uma dheganuula nin faasiqa nin faasiqa oon diin shaqo ku lahayn hadduu soo xaytu idhaha diintii baa wax ka bedelaya war marka horeba shaqo kumaad lahayn waa eraya laakiin nin cibaado lagu yaqaanay oo wanaag lagu yaqaanay ayaa wuxuu keeno layska qaadanaya xusna dan mala wanaag wallahi ninkii waa nin wanaagsan buu ahaa wuxuu keenaana kolley waa xunaagsan weeye ninku siduu siduu ahaa ayuu shaam tegey shaamuunbuu la kulmo asnaam lagu caabudayo fastaxsanahaa wanaag baabuu arkay animay wax iga siiye buuri wax iga siiye waa qisadii soo martay qofku inuu wixiisa nimcadu hayo garan waayo oo qof aan waxbaba hayninoo cidlo fadhiya uu majeerto amaba uu daneeyo ama uu ka daba dhacaa waa qadiyad khatara weeye waa tii reer bani israa'iil ku dhacday markii ilaahay soo badbaadiyey ayay la kulmeen waxay la kulmeen qolooyin asnaam caabudayay wajaawasnaa bibanii israa'iila albaxr fa aatow calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum qaaluu yaa muusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha way majeeranayaanba annagana ilaah noo samee say kuwana ilaahu leeyihin waa kuway dacwadda ku bilaabi lahaayeen waata soo martay ninkan ee qoladan tuugayuu leeyahay waxisiiya deetna hubel bay soo siiyeen hubel waa tii ku dhacday qolooyinkii tulaqaa la odhan jiray ee maka soo islaamay maalintii la qabsaday iyaguna geed bay soo mareen sidii xadiiskii macruufka abiwaaqid alleysi uu lahaa waxaanu ahayn kunaa xadiisa cahdin bikufrin aw bijaahiliya gaalnimaanu dhowaan ka soo gallay dabeetna waxaan soo marnay walilmushrikiina sidatun yackufuuna calayha gaaladu waxay lahayn geed goba oy dul fadhiyaan oy ka barakaystaanoo hubkoodana isu dhaan dabeetna nebigee dalab weydiistay waxay ku dhahen yaa rasuula allah ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad annagana midaanu hubka sudhanno onu ka barakaysanno hana loo sameeyo siday mushrikiintu u leeyihin miday geedka ay hubka sudhaan sula allahu akbar inaha sunan latattabicanna sanana man kaana qablakum xadwa alqudati bilqudda ninkani markaa siduu siduu ahaa kiibuu soo qaatay kacbadu dhigay haddana qaar kaleu doontay wuu soo helay markii dambe carab isku qabsatay ayaa jinkii la hadlo wuxuu ku yidhi waar maku tusaa asnaamtii ama nimankii qiimaha badnaa ee asnaamta loo xawiilay ee daadku aasay haayo waa la tusay dabeetna wuu faqay markuu faqay ayuu soo saaray wuxuu soo saaray wud iyo suwaac iyo yaquusa iyo yacuuqa iyo nasra qabailkii wuu kala qayqaybiyey manaata iyo waxyaala kalena uu sameeyey rasuulkuna waa kii lahaa sala allahu caleyh wasalam ra'aytu camar ibnu luxay yajuru qasabahu fi nnaar ise waxaan arkay naarta isagoo mindhicdihiisa ku wareegaya oo uurki jirtii o dhan ka soo dhacdayoo naarta ku dhex wareegaya maxaa yeelay awalu man sayaba sawaa'ib wuxuu ahaa xoolaha la iska sii daayo ee asnaamta loo sii daayana ninkii jideeyey neefaa iska sii deynaysaa masaa la odhanaysaa waa baxayra waa baxiira lama maalo saa'i baa la odhanayaayo lama rarto sii daayo asnaamta iskale iyo wixii la mid a sheekhu waa sii wado wuxuu leeyahay isagoo ka warramaya masalada koobaad ama masaladii koobaad muu gaadhine arrimahani qofka muslimka ahi ka maarmi maayo waayo shayga wanaaggiisa waxaad ogaataa markaad lidkiisa aragto lidkiisa markaad aragto ayaad wanaaggiisa ogaanaysa waayo haddii habeenuun aynu ku jirno qiimaha maalin leedahay ma garan karno laakiin markaynu maalintii aragno ayaan ogaanaynaa mugdigu dhubkuu lahaa iyo iftiinku qiimaha uu leeyahay haddaad weligaa qaboon ku jirto onaad kulaylba aragna ma garan kartid saa ogeed sheekhu wuxuu isku qabtay laba beyd beydna wuxuu ka soo qaatay xagga dambe beydna xagga hore ka soo qaatay beydka qaybta hore waxaa lahaa nin la yidhahdo almanbaji falwajhu misla subxi mubayadu washacru misla leyli musawadu sinfaani lama istajmaca xusnan wadidu yudhiru xisnahu adidu cid buu ammaanaya wuxuu leeyahay wejigiina waa sida subaxa iyo waaga caddaanka timuhuna waa sida habeenkii mugdiga waa laba sinfiyo markay isu yimaadeen qurux keenay wadidu yudhiru xusnahu adidu shayga waxaa quruxdiisa soo saara kasoo horjeedkiisa qaybta dambana waxaa lahaa mutanabiyo wanadiimuhum bihim wcarafnaa fadlahu wabididiha tatabayana alashyaau inaad lidka ogaataa waa wax aada u qaaliya waayo islaamnimada qiimaheeda goormaad ogaanaysa markaad xumaha kufriga aragto shirkiga markaad akhrido iyo siday u noolaayeen nimcada ilaahay ku siyaad ogaanaysa inaad ilaa muslim tahay oo ilaahay ku qiimeeyeyoo aada muwaxid tahay goormaad ogaanaysa markaad nin mushriga oo timihiisa caabudaya ama loo caabudaya ad aragto inaad sunni tahay sunnihii rasuulka taabacsan qiimahay leedahay goormaad ogaanaysa mid mubtadica oo qabri ka dul hirraagaya oo nafci iyo darri ka doonaya oo xawaa'ijtiisa hor dhiganaya markaad aragto oo cidlo ku baaba'ay ayaad ogaanaysa cumar bin khadaab baa saa u arkay nin raahiba raahib buu arkay aada u basiiradaysan deeta wuxuu yihi intuu ilmeeya lagu yihi maxaad la ilmeynaysaa wuxuu ihi caamilatun naasiba taslaa naaran xaamiya caamila adduunkii waa ka shaqaynaya oo inuu cibaadaysanayo isu haystaa nimcooyin badan buu iskaga tegey laakiin wuu daalayaa uun oo muxuu ku dambaynayaa taslaa naaran xaamiya marna wuxuu lahaa layanqadiyanna layanqudanna cura alislaami curwatan curwa idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrifu aljaahiliya islaamku wuxuu xubin xubin u furmaya ama xadhig xadhig u furmaya markay soo barbaaraan qaaraan jaahiliyadii aragba jahiliyadii ilaa anagu jahiliyada aragnay buu leeyahy cumaro xumaanta lahayd baanu soo ognay deetana waxaanu ku dheganay islaamnimada iyo wanaaggeedaanu aragnay laakiin nin islaamnimu ku korayun xumaantay leedahay jahiliyadu aan arag kaas waxa laga yahay inu xumaantii sameeyaba markaa sheekhu tii buu wadaa wuxuu leeyahay in jaahiliyadu la arkaa waa shay aada u qiimo badan sidaa awgeed wuxuu wadaa inuu dadka ka dhaadhiciyo dhibka ay leedahay waxaanu leeyahay qadiyadda ugu culusi waxa weeye qofkoo iimaanku qalbigiisa geli waayo oo wixii rasuulku la yimi iyo wixii ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey marna qaadan waayo hadduu tun labaad ku darsadana khasaarihiis waa dhammaystiran yahay hanqaltaag hata maanta muslimiinta haysata muslimiinta waxaa isu raacay saluug ay saluugeen kitaabkii ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calay wasalam ay saluugeen shaksiyan wuu ugu dhaqmaya hadduu doono qoys ahaan wuu ugu dhaqmaya laakiin muxuu saluugay marka qowmiyad iyo ummad la joogo wuu saluugsan yihi wallahi qarnigii koob iyo labaatanaad been joognaa waxyaalo badan baa yimi adduunku casri buu noqday dee malaha kitaabku keligiina kafayn maayo oo waxaan kitaabku waa oraydhe waxaan ku dardarno waxaan ka dabageyno faqaraad waa saluug ta ka sii daran waxa weeye hadduu ku darsado hanqaltaag ugu hanqaltaagay waxay gaala haysana markaas khasaarihiis waaba taanba waayo ilaahay baa labadiiba sheegay waaladiina aamanuu bilbaatil waa istixsaankii baatilkii baad qurux u yeeshay isagaa jeclaatay wa kafaruu billaahina waa iimaankii oo qalbigii geli waayey ulaa'ika hum alkhaasiruun khasaarahooda taama marka intaas waa muqadima wuxuu inoo tilmaamay qofka xaaladda ugu liitaa markuu iimaanna qalbigiisu geli waayo waxa baatilkaana uu u hanqaltaago in masaa'ishan jaahiliyada ah rasuulku khilaafin uu inoo sheegay in qofku bartaana wax badan waxay u faa'iideynaysaa inuu ka fogaado waayo xumaanta waxaa markaad aragto xumaantiisa waad ka durkaysaa hadda laakiin xumaantiisa garan weydo inaad ku dhawaataa laga yaabo almas'alatu aluulaa masalada koowaad ducaau alawliyaa'i awliyada oo la baryo waasaalixiina iyo saalixiinta oo la baryo innahum iyagu yatacabaduuna waxay ku cibaadaysanayaan biishraaki inay la wadaajiyaan alsaalixiina saalixiinta la wadaajiyaan fii ducaai illaahi ilaahay ducadiisa iyo baryadiisa iyo cibaadati iyo cibaadadiisa yuriiduuna waxay u gol leeyihiin ay rabaan shafaacatahum inay uga ergayaan cinda allah ilaah agtiisa lidannihim mala ay malaynayaan awgeed ana allaha ilaahay yuxibu inuu jecelyahay daalika arrinta wa ana saalixiina saalixiinta laftooduna yuxibuunahu arrintaa inay jecel yihiin kamaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illahi ilaahay sokadii ma shay bay caabudayaan shaygaasoo laa yaduruhum aan dhibaato u keenayn walaa yanfacahum dheefna u soo jiidayn wayaquuluuna waxay odhanayaan haaulaa'i kuwani shufacaa'una waa ergeeyayaashayadii cinda allahi ilahay agtiina uga ergeynaayey waaladiina kuwa ittakhaduu yeeshay min duunihi ilaahay sokadii yeeshay awliyaa'a gargaarayaal jamcu waliyin maa nacbuduhum ey yaquuluuna waxay odhanayaan maa nacbuduhum u caabudi mayno ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan mooyaane ilallaahi ilaahay xaggiisa zulfaa dhoweyn wa haadihi tani acdamu mas'alatin waa masalada ugu weyn ee khaalafahum fiiha uu ku khilaafay rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam fa ataa wuxuu la yimi bilikhlaasi ikhlaas buu la yimi wa akhbara wuxuu ka warramay annahu ikhlaaska in ilaahay loo gaar yeelay cibaadadu diinullaahi diinta alla inay tuu raallida ka yahay arsala bihi ilaahay wuxuu ku soo diray jamiica rusuli rusul oo dhan وأنه لا يقبل وأنه لا يقبل إلهين أنو أقبلين من الأعمال أعمالنا إلا الخالص عدي وحي أقارب إلهي موياني إن أنو أحكى لا أقبلين وأقبل وحك والرمي أن من فعل عدي سميسة ما استحسنوا وحي أيقوا وقاتين وناك فقد حرم الله عليه إن إلهي كحرمي الجنة تجنه ومأواه ومأواه النار hoygiisi iyo hoyaatigiisuna naaru yahay wa haadihi tani hiya almas'ala waa masalada allatii tafaraqa annaasu dadku ay ku kala tegeen min ajlihaa awgeed baa loogu qaybsamay bayna mu'minin wa kaafir mu'min iyo kaafir baa loogu qaybsamay wa cindahaa markiisaa loo qaybsamana waqacat alcadaawa cadaawa dhacday waliajlihaa awgeed baa shurica aljihaad jihaadkana iyadaa loo sharciyeeyey kama qaala tabaaraka wa tacaala waqaatiluuhum waqaatiluu la dagaalama hadday idinkii tihiin waa ficil iyo faacil iyo mafcuul boo la isugu keenay waqaatilu owguna waa faacilkii humna waa kuwii lala dagaalamayey xataa laa takuuna xataa mataa yaa rabbana ilaa goormaa jiraya xataa laa takuuna ilaa aanay jirin fitnatun shirkiba aanu jirin wayakuuna diinu diin iyo cibaadoo dhanna kulluhu dhammaantiid lilaahi ilaahay yeesho subxaana wa tacaala markaa sheekhu waxa uu leeyahay masalada koobaad ee rasuulku sala allahu caleyh wasalam ahla aljaahiliya uu ku khilaafay waa mas'alatu lmasaa'il waa masalada masaa'ilba ugu muhiimsan weeye waa masaladii sartu ka quruntay waa tii ay ka dhacday cadaawaddu waa tii ciqaabku ka bilowday waa tii laysku khilaafo weeye waa maxay in ilaahay cibaadada loo gaar yeelo cidna aan waxbaba lala siinin laa malakan muqaraban walaa nabiyan mursalan alawliyaa markuu leeyahayna waa jamcu waliyin welina waxaa la yidhaahdaa ciddii saddex sifo laga helo alwaliyu waa alqariib waa xigaal weli haddaad maqasho waa xigaal iyo walmuxib ciddaad jeceshahay iyo walnaasir cidda kuu hiilisay kuu soo gurmata marka weli markaad leedahay waa saddexdaa awliyaana saddexdaasay koobsadeen awliyada in maarata ilaahay lala baryo iyo wasaalixiina dadka toostoosan saalixiin biictibaar alcaam iyo ictibaar khaasaa jira asaalixiin marna waa ictibaar caama oo waa cid alle ciddii ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa haysa waa saalix oo markaynu ducaynayno o kale markaynu ducaynayno adxiyaadka waxaanu idhahnaa wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiin rasuulkuna wuxu uhi sal ly slm markaasaad tidhaahdaan aya cabdin saalixin fi samaai waalardi ducadaas way ku dhacaysaa waa ictibaarka caamka ah malaa'igtaa ku jirta ambiyadaa ku jirta rusushaa ku jirta shuhadada sidiiqiinta awliyada way ku wada jiraan marna waa khaas oo waa marka la raaciyo من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مركان وصالحين وحويان شيء كسو هري نبيكم جيران شهداءكم جيران صديقينكم جيران وحويان وا انت كسو هدhay ayaa صالحين leeyahay marka ictibaarka guud buu jeeda waayo marba malaga la caabudaayo la bariya marba nabiga la bariya marba la caabudaa maxaan ku awliyada marba shuhadada marba kan sidaa awgeed rasuulku sala allahu caleyh wasalam xaaladdu ku soo baxay quraysh amaba carabi maxay ahayd waxay ahayn xaalad wax walba ay waxmoodeen shay kasta geed bay dul fadhiisteen geed ayay dul fadhiisteen nin dhintay iyo qabrigii laata qabri buu ahaa hubal sanam iska samaysteen buu ahaa cusa wax la mid uu ahaa iska dul fadhiisteen maxay markaa u dul fadhiyeen waxay u dul fadhiyeen laba arrimoodun labada arrimood may kala lahayne way wada lahaayeen labadaba waa odhan jireen mar waxay odhan jireen ilaahay maalinta qiyaamo markaanu tagno ilahay agtiisa weji kuma lihiine waa shufacaa waa ergeeyayaal iyaga ilaahay isku wanaagsan yihiin ilaahay bay nooga shafaaco qaadayaan marna waxay odhan maya e iminkaanu ku tawasulaynaayoo ilaahay bay noo dhoweynayaan liyuqaribuuna ila allahi zulfa ilaahay bay noo dhoweynayaan ducadayday ka wakiiliyo inay sii qaadaan baryadayada allay nooga maaratay wakiil yihiin labada arrimoodna waa labada maanta ku dhacda dadka muslimiinta ah qof muslina oo ilaahay garanaya oo rasuulka garanaya toosu caabudi maayo qabri toosna u dul fadhihi maayo laakiin waxaa soo gelaysa shubhada shaydaanka shubhada shaydaanka muxuu ka odhanaya boqorada caalamka waa taqaanaa buu ka odhanaya waa laga wastayaa dadka waa loo warrama hebel hebel baa ku doonaya ballan u qabo wuxuu ka cabanaya arrin noocaya noocaasi goormaan kuusoo ballamiyaa nin weji ku leh ayaa idin dhaxaynaya wuxuu leeyahay ilaahay walilaahi almasalu lacla ilaahay baaba ka mudan in cidnoo dhaxayso markaasay culimmadu waxay idhahdaan qofka caynkaa sameeyey laba jinaayo ayuu galay laba jinaayo laba dembiyo culculus kow ilaahay iyo wuxuu maseeyey mid daciifa oo liita oo gidaarka waxaa ka dambeeya aan ogeyn gidaarka waxaa ka dambeeya aan ogeyn ayuu horta maseeyey mar labaadkana ilaahay wuxuu ka dhigay kaafil mid waxba waxba ogeyn oo aan addoomihiisa xaaladooda ka warhaynin ayuu ka dhigay ilaahay waa samiic waana qariib waana mujiib waana basiir wuu ku arkayaa wuu ku maqlayaa waa kuu dhow yahay waana ku ajiibayaa cid aad soo martaaba uma baahnid sidaa awgeed baa gaalladu ay arrimahaa lahaayeen masaladanna waa masalatu aluluuhiya ama alcubuudiya waatay ambiyada ilaahay oo dhani ka bilaabeen sheekhu halkuu ka bilaabayaana waa meel saxan halkaasaa laga bilaaba ayi dacwatin tukhaalifu dacwat alambiyaa walaa tabda'u min hada almabda fahiya dacwatun maxkuumatun bilbawaari waalhalaaki waddamaar dacwad kasta oo ka santaagta halkay ambiyadu ka bilaabeen wadhada annagu ummadda salaadaanu barayna ama ummadda fadaa'il acmaalkaanu barayna ama ummadda waxaanu baraynaa dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo xagga siyaasaddaanu ka dhisaynaa waa dacwad ku xukuman inay fashilmayso waayo dariiqii ambiyada maaha ummadii ijiinkay ka istaarmaysaa waa halkii waa tawxiidka iyo caqiidada haddii tawxiidka loo dhiso tilqaa'iyan wixii kale iyagaa hagaagi waa tii rasuul kastaaba markuu ummaddiisa u yimaado yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruhu markuu taa kala hadlo ayuu hoos u degaa mushkilad dhaqaala hadday hayso mushkilad akhlaaqeed hadday hayso mushkilad cudwaani iyo gardarra hadday hayso markaasuu hoos u dhaadhici jiray nabigeenna sala allahu caley wasalam saddex iyo toban sannadood oo cumrigiisa ah waxaa ka qaadatay tarsiikha tawxiidki tawxiidku cagaha udhigayy marka maanta in la yidhaahdo tawxiidka awood la saari maayo war maxaa tawxiidka kala hadlaysaa dadku waa dad muslimiine ee beriguu yiri dad muslimiin baa tawxiid loo dhigaya waxaa leedihiin dadku waa gaalo dadku waa gaalo miyaa leedi waxaan ku idhi dad cuqalo ah dad cuqaloo caqli leh oo aan waallayn masaa'il caqliga ma u dhigtaa sir sidee waxa weeyaan masaa'il caqliga loo dhigaayo laba laba marka loo geeyo maxay noqotaa ya afar bay noqotaa oad ku tiraa dadku miyay waalayin iyagaa iska garan laha laba laba loo geeyo ina afar tahaye maxaad ugu dhigaysa sirde inay caqli sii kororsadaan oo caqligooda kobco tanguna afkaas ku xukuntay afkaagaas ku xukuntay dadka waxaa caqiidada loogu dhigaya in caqiidadu sii kobcdo oo tawxiidku waanu nusqaamaa waanu ziyaada iimaanku waa sidaa inuu sii kobcaabaa loogu dhigaya marka ummadda waa in la tarsiikhiyaa oo la kobciyaa oo dhidibada loo aaso ayay noqonaysa tawxiidkanna sahalo maaha qofku hadduu tawxiidka uu helo ama tawxiidkiisa uu nadiif noqdo oo uu saafi noqdo uu shirkiyaad ka badbaado shirkiyaad shirki fi lcibaada shir fi alxaakimiya shirki fi atacdiim shir fi kada shirkiyadoo dhan hadduu ka badbaado walow haddii camalkiisu xumaado waa uu janoobaya ilahay waa ka soo saaraya bimuqtadaa iimaanihi wa tawxiidi baa lagaga soo saaraya haddaan si walba u dhiso dhaqaalihiisa iyo haddaan si walba akhlaaqdiisa u hagaajiyo iyo haddaan si walba raqaa'iqda aan ugu akriyo oo shirki iyo cibaado ilaahay keyrkii uu caabudayo waxa weeyaan naarta waa ku daa'imaya subxaana allah shirkiguna khatartiisuu leeyihi waa akbaru manhiyin canhu wax layska nahiyey waa wixii ugu weynaa halka iimaankuna yahay akbaru ma'muurin bihi wax laysfaro kii ugu weynaa bal culimmadu waxay dhahdaan qur-aanka marka lasoo akhriyo amarka ugu soo horreeyaaba waa ucbud allaha nahyiga ugu horreeyaana falaa tajcaluu lilaahi andaada ahmiyadday tilmaamaysa wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a sidaa awgeed qofku hadduu shirki la yimaado jannana waa ka xaaraan hoygiisuna waxa weeye hoygiisuna waa waa naar rasuulkeennana sala allahu calayh waaalih wasalam hadduu meelo kale ka bilaabi lahaa wixii oo mashaakila iyo waxaasoo dhibaatay lamabay kulanteen hadduu reemaka ku odhan lahaa buuraa ku jirtaan qarfa ah waxaan idin soo jeexayaa webiyo ha ciraaq baynu webi ka soo jeexanaynaa ama ceelal baan idin qodaya ama dhulka dhulbeereed matiina beeraan idin samaynaya ama waxaan habaynayaa maamul baan idin dhisaya maka dawlad baan ka dhisaya ama waxaan habeynayaa suuqyadiinna suuqa cukaad iyo dilmajaaf iyo majinna kadib markuu habeeyey madax ka dhigaanna ulaado tawxiid baa laydinka rabaa kadib markuu madax noqdana waxay noqon lahayd in markaa lagu kaco laakiin rasuulku wuxuu babaa dhigay in la dhibo in la caayo in la dhibaateeyo in la deedafeeyo laakiin uu dariiqii ambiyada maro waana qadiyada keentay in lala jihaado gaalada waxaa ka horraysa cadaawa cadaawadda maxaa keenaya xaqaa keenaba xaq baan wadanaya waana dadkuna inay la saaxiibaan baan raba ahlu baadilkuy soo dhoweeyaan sacabo furan iyo caleemo qoyan waa adigoo yidhaahda dab baan calaa casha ku qaadanayaaye dabow ilaahay haddaad taqaana hay gubin dabow ilaahay haddaad taqaana hay gubin amaba dab iyo biyo ayaan ku wada qaadanayaa daasadda ama weelkaa waryaadha kala nabadgala rabadaan baa la joogaa shaydaanka iska naara tayawedi kaa suurtagal maaha waa naqiidayn soo maaha waa naqiidayn rasuulka sala alla warkii koowaad ee la siiyey soo garamaysaan warkii koowaad ee la siiyey muxuu ahaa warkii koowaad ee la siiyaa waa warkii waraqa waraqa ibnu nawfal ayaa warkii koowaad siiyey oo ah maxay laytanii akuunu xayan id yukhrijuka qawmuk rasuulku sal ly slm indhuhu taagay oo miyaa lay saaraya ma ninkaygii maka amiin iyo saadiq looga yaqaanay ma ninkii fadhiga looga kacayey ma ninkii markuu xukumayo haada alamiinu loogu farxaayey sidii maa jaa axadun bimili maa ji'ta bihi ilaa cuudi arrintan oo kale iyo tawxiid cidiba lama timaado hadday la timaadana waa la culaadiyaayo wax ayagaan walaaqano asnaamteedaan wadanne ajacala alaalihata ilaahan waaxida halkaasaa lagu kala leexanaya fariiqun fi ljanna wa fariiqu fi saciir ahla alyamiin iyo ahla ashimaal mardiyin canhum maqduubin calayhi marxuumuun iyo mucadabuun saas waa la kala leexsan waa laba wado oon shaqo isku lahayn waddadan aan soo leexinaya tan aan soo leexinaya halkaasaan isugu keenaya waatuu ilaahay diiday wadduu low tudhinu fa yudhinuun iminkana saasaa la sameeya waxoogay ka tanaasul gaalo lagu odhan maayo khitaabkaaga hadalkaaga qabooji uu kulul yahay waxoogay ka tanaasul waa maxay wax mar walba diinu baad keenaysaaye horta bal arrimaha maslaxadin ka wada hadlayna dan baa inaga dhexaysa diinta halkaa inoo yar dhig adaraysa marka haddaa cid wada hadashaan kule horta diin hala soo boodine bal horta aynu caqliyan u wada hadalno waar diintaan ku noolahay qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya noloshayduba waa diinba iyadun baanan ku dhimanaya waxaan diinahay inagalama hadli kartidba sidaa awgeed iyadaana jihaadka keenta jihaadku maaha cudwaani maaha dhiig la daadiyo ee waxa weeye waxa lagu beeraa shajarat alislaam waxa lagaga jarjaraa xashiishka oo ah kufriga geedkan islaamka waxa ka hoos baxaya xashiish biyaha la qaybsanaya amaba hawada ka xidhayaba amaba gubaya marka waa in laga tirtiraayo geedkii la hagaajiyaa dabeetana loo baaqbaaqaa jihaadku hawshaasuu hayaa isagaa waraabiya xidhid aan jihaad ahayn kuma baxo maantana muslimiinta foobiyaa laga geliyey gaalana waxa weeyaan magacyo ula baxeen aad ba uga fogeeyey dad muslimiinta ka midayna bilaa dawaabit ayay ku jihaadeen markaasaa akhdaab badan la yimaadeen marka qofka akhdaadiisa waa la hagaajiyaa waa la toosiyaa khaalid bin waliid radia allahu tacaala canhu oo kale ayuunbaa loola dhaqma qaabkiisii khaalid maror baa waxaa dhacaysay inuu seeftiisa qaar waxoogay ina fii sayfi hiraaq siduu cumar odhan jiray seeftiisa deg deg baa ku jira haddana abubakr muu casili jirin rasuulkuna ma casilin wuxuu odhan jiray allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid waxana wuu da uu hagaajin jiray islaamku ma cisoobayo ilaa uu jihaadkaa uu u soo laabto yuhuudina baytalmaqdiska ma qabsateen gaalana intay badaha ka soo tallaabaan salaatu wasalaamu calaa nabiyihi alamiin wacalaa aalihi wa asxaabihi alguri almayaamiin wataabiciina lahum biixsaani ila yowmi اddiin masaa'il aljaahiliya alatii khaalafa fiiha rasuulu اllahi sala allahu alayh wasalam ahla aljaahiliya masalooyin loo nisbeeyey jahli iyo aan cilmi ku dhisnayn cilmiga ilaahay subxaanaه wa tacaala laga hela qur'aanka ah iyo sunnaha rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam masalada koowaad baynu shalay aragnay oo ah ducaa alawliyaa'i waالsaalixiin in la baryo oo xawaa'ishta iyo danaha iyo baahiyaha loo bandhiga cid aan haynin oo makhluuq ah ayaa masalada koowaad ahayd ee rasuulku sala allahu alayh wasalam af iyo adinba kula dagaalamay masaladaa koowaad baynu shalay ku kaabsannay waxaanu maanta biidni illaahi tacaala ka bilaabaynaa masalada labaad sheekhu wuxuu leeyahay almas'alatu athaaniya tafaruqu waa kala tagga ahli aljaahiliya ahalkii jaahiliyadu ay ku kala tagsanaayeen fii cibaadaatihim cibaadaadkooda iyo wa diinihim diintooda marka cibaadadana wuxuu ka wadaa wixii jaw qabanayo diinna wuxuu ka wadaa caqiidada iyo usuusha mabdi'iga ah ayuu ka wadaa innahum iyagu mutafariquuna waxay ku kala tagsanaayeen fii diinihim kamaa qaala allahu tacaala sida ilaahay yidhi kullu xisbin xisbi kastaaba ama koox kastaa bimaa ladayhim ay biladii ladayhim sila ayay maadaasi noqonaysaa waxay hayaanee agtooda ah ayay fariixuuna ku faraxsan yihin wakadaalika sidaasi leeg bay ugu kala tagsanaayeen fii dunyaahum adduunyadooda wa yarawna waxay u arkayeen anna daalika sidaasoo la yeelaa oo la kala tafaraaruqaa huwa asawaabu inay sawaab iyo sax tahay fa ataa wuxuu ilaahay la yimi bilijtimaaci in la ysugu yimaado fi diini diinta laga midoobo biqowlihi qowlka ilaahay yidhi sharaca wuxuu idiin jideeyey lakum idinka ilaahay wuxuu idiin jideeyey min addiini diin wuxuu idinka jideeyey maa kii ayuu idiin jideeyey wasaa bihi ilaahay uu u soo jideeyuu u dardaarmay nuuxa nebiyullaahi nuux waaladii iyo kii awxaynaa ilayka adigaanu ku waxyoonnay iyo wamaa kii wasaynaa bihi aan ugu dardaarannay ibraahiima ibraahiim iyo wa muusaa muuse iyo wa ciisa oo ah maxay antaas waa maquululqowl maxaa loo dardaarmay ama loo jideeyey ay aqiimu ddiina diinta toosiya walaa tatafaraquu ha ku kala tegina fiihi diinta gudaheeda ha ku kala tegina wa qaala tacaala ilaahay waxaa kaluu yidhi ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinahum diintooda ee wa kaanuu ahaaday shiyacan kooxo lasta minhum kama mid tihid fii shayin ay fii amrin arrin alle arrin a isugu timaadaan haba yaraatee ma jirto sifo alle sifo aa wadaagaysaana ma jirto wanahaana ilaahay wuxuu inoo diiday can mushaabahatihim inaynu shabbahno biqowlihi qowlka uu lahaa ayuu inoogu diiday walaa takuunuu ha ahaanina kaaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tegey ee wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaa'ahum intay u timi ka bacdi albayinaatu ay xujati alwaadixaat xujooyinka cadcad ee kitaabka ilaahay sunnaha ku qorani markay u yimaadeen bay iskhilaafeen wanahaana ilaahay wuxuu inaga nahiyey can itafaruqi inaynu ku kala tagno fi dunya adduunyada iyo masaalixdeedana inaynu ku kala tagno waa laynoo diiday biqowlih wactasimuu qabsada bixabli illaahi xadhigga ilaahay jamiican ay xaala kownikum jamiican idinkoo dhan walaa tafaraquu hana kala tegina masalada labaad ee sheekhu ka warramayaa waxa weeye masale ay lahaayeen qolooyinkii jaahiliyadu jaahiliyadii islaamka ka horraysay baa lahayd jaahiliyadii juzsiga ahayn aanu sheegnayna way yeelanaysaayo kol haddii ay ummaddu diinteeda ka fogaato waxaa inta badan ku dhaca tafaruq tafaruqaasi wuxuu gaadhaa caqiidada waxa uu ku dhacaa camalka aakhirkii wuxuu ku dhacaa adduunyadooda iyo maamulkoodana wuu ku yimaadaa tafaruquna sidiisu waxa weeyaan waa daahira maradiya wax xanuuna caafimaad maaha tafaruqa iyo kala tag iyo khilaafku asalkiisu waa xanuun xanuunna waa la daweeyaa lama ammaano sidaa awgeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tafaruqa in badan madmuum ka dhigaa madmuum buu ka dhigaa weli isaga oo maxmuuda lama tilmaamin culimmaduna waxay kala duwaan tafaruqa iyo ikhtilaafka waxaana ikhtilaafku wuxuu yeeshaa mid maxmuuda iyo mid madmuuma ikhtilaafka mid baa ceebaysan oo fool xun oo aan wanaagsanayn oo waa in lagu kala tago mabaadida iyo usuusha shareecada in lagu kala tagaa waa madmuum midna waa maxmuudoo waa ikhtilaaf fi lfarciyaat axkaamta farciga ah in lagu kala tago sidaa awgeed baa nin caalima wuxuu qoray ikhtilaafu asaxaaba ama ikhtilaafu lumma ayuu qoray markaasaa imaam axmed wuxuu ku yihi maad tidhaahdid maxaad ikhtilaafu ummata u bixisay maad u bixisid kitaabu araxma kitaab alraxma waayo iminka masale soonka ku saabsani hadday gebigeedu hal qowl ahaan layd qofka qowlkaa khilaafa wuxuu noqon lahaa qof aan soomanaynba masale salaada ka mid a hadday hal qowl tahay ood qowlkaa khilaafto salaad la-aan baad ku dhacaysa laakiin fiqiga ilaahay baa inoo fudeydiyeyoo hal qowl iyo laba iyo saddex iyo afar baad arkaysa markaasaa ka ku khilaafaa kumuu dhicin baatil qowl kalunbuu ku dhacaya laakiin mabaadi masaa-isha usuusha ahi waa masaa-isha la doonaya in la ilaaliyo laakiin waxaa la yaab leh masaa-isha usuusha ah in la ilaaliyaa waa shay muhiima laakiin qadiyadda inta badan dhacday dhibka badan waa maxay qadiyad farciya ayaa qola quluwi ku samaynaysa cid baa buunbuuninaysa deetana qadiyaddii farciga ahayd bay u bedelayaan sida u wadaan usuul bay ka dhigayaan markay asal noqoto ayaa cid alle ciddii ku khilaaftana waa la tabdiicinayaa waa laga saarayaa daa'irada ahlisunnati waaljamaaca waayo qaladkana qofkani ma laha laga saaraye ka wax ka saarayaa leh waayo masale hoosaysa oo ka mida furuucda ayuu ku talax tegey kadibna wuxuu ka dhigay usuul tafaruqana rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu ka warramayey wuxuu tilmaamay iftaraqat alyahuudu calaa ixdaa wa sabciina firqa waiftarakat annasaara calaa hintay wa sabciina firqa wasataftariqu hadihi alumma calaa halaasin wa sabciina firqa kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida xadiidka culimmadu waxay u badan yihiin inuu xadiis saxiixa yahay inta wax ka tilmaantaa waa culimo kooban oo aada u tira yar oo xagga matniga iyo xagga sanadkaba way ka duraan laakiin waxa sax ah inaanu dhibaato lahayn oo xadiidku sax uu yahay wuxuu ka warramayaa ummadihii hore gaar ahaan yuhuuddu inay koob iyo toddobaatan firqo ahaayeen markaasay nasaaradina mid ku dareenoo laba iyo toddobaatan firqo ayay noqdeen ummaddanina waxay noqonaysaa halaasin wa sabciina firqa markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qolo keliya ayuu ilaahay badbaadiyey oo ah alfirqatu annaajiya wa baqiyatuhaa alfiraqu alhaalika inta soo hadhayna waa kuwa haligmay culimaduna waxay leeyihin marka leeyahay kulluhaa fi nnaar laysa maqsuuduhaa annahum kufaar kufaar ma aha laakiin waxa weeyaan yadkhuluuna annaar ay yastaxiquuna annaar naar bay mutaysteen hadha waa laga yaabaa in ilaahay kaba soo saaro bifadlihi ama bishafaacati shaaficiin in wuxuu laga soo saaro waa laga yaaba marka adigu mushkiladda ugu weyna waa maxay haddii ciddii ay isku khilaaftaan qadiyad farciya oo jus-iya aada u xawiishay inuu noqonayo firqa ood aayaadkaa ku dul akhrido ood xadiidkaa ku dabaqdo dee cidiba hadhi mayso soo ma ogid aljazaa min jinsi alcamal marka dambena adaa lagula imanaya adaa lagula imanayaayo kaa in yar isku khilaaftaani isna wuxuu kugu akriya aayadihii laisba lagama xige aayaduhu meel ma jiraan waa kuwanku hor yaalla waxaad odhanaysaa uun ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica markaa masalada culimmadu way axadheen oo way saafeen waanay tilmaameen si aanay u noqonin hub laba af leh oo kana lagu warramo kana lagu warramo inaanu noqonin ee waxay yidhaahdeen qofka waxaa la odhan karaa ama kooxda waxaa la odhan karaa fira firqay noqdeen oo ahla sunna waljamaacay khilaafeen hadday asal ku khilaafaan asal ka mida usuusha ahli sunna salaamka khawaarij soo qabo dee asal aliimaan ayuu ummadda ku khilaafayaan muctasilada soo qabo intaasoo asal iimaanku ka mid yahay oo qadarku ka mid yahay ayay ku khilaafayaan ummadda mid walba asalkeeda waa la yaqaanaa murji'ada qadariyada jabariyada ee lam sali ala axmed saa u wad dhammaan mid walba waa la yaqaanaa asal rukun ah oo culus ayay ku khilaafeen muslimiinta ahlu sunna ay ku khilaafeen amaba kasratu ljusiyaat sida uu leeyahay imaam shaatibi jusiyaad fara badan oo isu tegey iyana way keenaan marka haddii ay sidaa tahay qofka waxa la weydiinaya waa ninkan firqo laga dhigaya ee dariiqada laga saaraya aya aslin khaalafa fiiha ahlusunna waa masale aada u culus weeye waana kalxajari cala aladii laa cindahu daliil qofka aan daliil haynin xajar bay u noqonaysa haddii uu masale asala keeno fa haadaa waxa weeyaan waa markaa xilligaasoo kale waa la aqbalayaa qowlkiisa hadduu keeni waayana waa inuu keenaa kasratu ljusiyaat jusiyaadkaasina waa inay xadigoodu aada u badan yahay sidaa awgeed aayaadka faraha badani waxay ka hadlayaan diinta gaar ahaan usuusha usuusha caqadiga ah usuusha caqadiga ah waayo diintu waxay u qaybsantaa cilmi iyo camali alusuul alcilmiya waa wixii qalbiga laga aamino alusuul alcamaliyana waa wixii jawaarixda laga sameeyo waa wixii jawaarixda laga sameeyo masala salaadu waa min alusuul alcamaliya soonku waa min alusuul alcamaliya alimaanu billahi wa malaaikatihi wa kutubi wa rusuli min alusuul alcilmiya labada asalkuu doona ha noqdo ama cilmi ama camali waxaana ugu daran ummaddu markay iskhilaafto ee haddana wixii ay haysatee baatilkaa ay ku faraxdo uu ku rayraynayo waayo markaasoo kale hadduu baatilkiisa ku farxuu qadariyo dee weligii ka soo laaban maayo ilahina waasuu leeyahay kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun mar kale ilahay wuxuu inoo sheegayaa usuusha inay tahay in lagu midoobo sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waayo ambiyadaba diimahoodu waxay kasi ka midaysan yihiin usuusha usuul alcaqaa'id iyo usuul alakhlaaq nebi kastoo lasoo diray dee wuxuu ku baaqayaa tawxiid waxaanu ka baaqayaa uu ka digayaa shirki wuxuu ku baaqayaa usuul alakhlaaq sida runta iyo ammaanada iyo tawaaduca iyo geesinimada iyo sidqi iyo maxaan ku dhahay iyo iyo iyo karamka iyo deeqsinimada iyo wixii la mid ah akhlaaqdu ma guurguurto laakiin waxay ku kala duwan yihiin jus-iyaadka sida dahaarada iyo axkaamta salaadahooda iyo soomamkoodu waa kala duwanaayeen ee mucaamalaadkoodu waa kala duwan yihiin sidii rasuulkuba lahaa sala allahu caleyh wasalam naxnu macaashira alambiyaai ikhwatun licallaat haddaanu nahay annagoo ambiyada waxaanu nahay ikhwatun licallaat walaalo xagga aabba ah diinunaa waaxid diinunaa waaxid wa sharaa'icunaa shataa usuusha caqiidada waa ka simannaha iyo akhlaaqda laakiin shareecada hoose iyo axkaamta waa ku kala duwanne marka ambiyada oo dhan ilaahay wuxuu u jideeyey oo macaa inaga laynoo jideeyey laba kelmadood an aqiimu ddiina diinta toosiya walaa tatafaraquu fiih aayaadka qur-aankuna waxay tilmaamaan goormaa ummadda khilaafku ku yimaada markay diintooda barh ka tagaan ay diinta kala qaybiyaan markay diinta kala qaybiyaan ay barhna qaataan barhna ka tagaan baa inta badan ilaahay ku ku ciqaaba oo ku imtixaamaa in tafarru- tafaraaruq ku dhaco marka haddii diintii la hagaajiyo anaqiimu diina oo la toosiyo oo la wada qaato gebigeed idkhuluu fi silmi kaafa tafaruq iman maayo mar kale ilahay wuxuu cayay ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyaca diintoodii bay kala geeyeen markaasay shiyaca iyo kooxa noqdeen lasta minhum fii shay wax alla wax sifood ku leedahay habeeraati ma jirto markaa tafaruqa madmuumka ah weeye waana kala doonay ummadda laga ilaaliyo laakiin waxaan dhammaanayn oon indibaad samaynaynin waa jus-iyaadka in la shabahana ilaahay waa inoo diidayo walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaahum albayinaat iyana waxa mushkilad ah nolosha adduunya lafteeda in lagu kala tago oyna qodob baa inoogu iman doona in nolosha adduunya lagu kala tago oo maamulo la kala samaysto oo la kala fadhiyo oo kantonaad la kala noqdo oo aan la isbixinin oo aan la isbi maaratay la soo dhowaysanin oo aan la isgarabsanin iyana waa mushkilad cusub waana inagu soo socota ilahi wuxuu leeyay wactasimuu qabsada bixabli illaahi xadhigga ilaahay qabsada jamiican xaala kownikum jamiican walaa tafaraqu xadhigga ilaahna waa waa diintiisa waa sharcigiisa isaga ayaa lagu najoobaa isaga ayaa lagu badbaadaya waxaan isaga ahayna marnaba lagu badbaadi maayo marka masaladaas waxay tilmaamaysaa in ummaddu dhan u wada jeedo caqiidadeeda iyo camalkeedu inay dhan u wada jeedaani waa qadiya daruuriya almasalatu haalisa masalada saddexaad ictibaaruhum waxay ictibaarinaya inay u haysteen mukhaalafata waliyi alamri ninka mas-uulka ah ee umuuraha tawaliye gacanta ku haya fadiilatan in la khilaafo fadiilo iyo raganimo iyo fadli bay u haysteen wa daacatuhu in loo dheganuglaado waalinqiyaadu lahu loo hoggaansamana dillatan wa mahaana dullinnimo iyo hoosayn iyo liidasho ayay u haysteen ina mukhaalafata in la khilaafo waliya alamri arrinka ka loo dhiibay wacadami alqiyaadi lahu inaan loo hoggaansamin fadiilatu fadiila u haysteen waasamca waataaca in la maqlo oo loo dheganuglaado lahu weligaa dullun dulli bay u haysteen iyo wamahaana liidasho fakhaalafahum waxaa khilaafay rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam wa amara wuxuu amray bisamci in la maqlo oo wataacati la yeelo lahu madaxda la yeelo wanasiixati loola naseexeeyo waqallada fii daalik arrintaa waa adkeeyey wa abdaa waa muujiyey wa acaada waanu soo celiyey wa abda waa muujiyey haddii alifka la fadxeeyo weeyaan wa badaa haddii la yidhaahdana wa badaa haddii la yidhaahdana waa bilaabay wa acaada haddana waa soo celiyey intuu bilaabo kolba soo celiya wa haadihi almasaa'ilu halaas saddexdan masalo tii koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad hiya iyadu allatii waata jamaca baynaha uu jamciyey rasuulku sala allahu alay wasalam fii ma saxa canhu wixii ka asaxay fi saxiixi axaadiista saxiixa ah annahu qaala inuu yidhi ina allaha ilaahay yardaa lakum wuxuu raalli idinka yahay halaasa saddex arrimood an tacbuduuh inay caabudaan buu ilaahay raalli idinka yahay oo walaa tushrikuu bihi aydan la wadaajinin shay-an waxbana wa an tactasimuu inaad qabsataan bixabliillaahi xadhigga ilaahay jamiican idinkoo dhammaystiran walaa tafaruqu aydan kala tegin iyo wa an tunaasixuu inaad u nasteexaysaan oo ula talisaan man wallaahu ka ilaahay u dhiibay amrakum arrinkiina walam yaqac ma dhicin khalalun khalal ma dhicin iyo isku daadasho fii diini innaasi dadka diintoodu iskumay daadanin iyo wa dunyaahum adduunyadoodu iskumay daadanin ilaa bisababi alikhlaali markii ay meel kaga dhaceen fii haadihi salaasi saddexdaa aw bacdiha ama barhkeed markay meel kaga dhaceen ayaa diintooda isku dhex daadatay adduunyadoodina isku dhex daadatay khalkhasha masalada afraad wuxuu saddexaad wuxuu leeyahay sheekhu ahla aljaahiliya waxa u yaqaaneen in la waafaqo oo la raaco cidda mas-uulka ee maamulka ah ceebaal bay u yaqaaneen iyo nusqaan iyo liidasho in la khilaafana raganimo iyo geesinimo ayay u yaqaaneen sideedabana islaamku ma yaqaano fawdada islaamku waa diinu nidaam sidaas salaadda u habaynayo ee soonka u habaynayo ee sekada iyo xajka u habaynayo ayuunbaa diinta noo habaysaa nolosha ibni aadamka nolosha ibni aadamka saa awgeed baa wuxuu rasuulku lahaa sala allahu caleyh wasalam hadday saddex hadday saddex safrayaan idaa kuntum halaasa fii falaati min alard faamiruu axadakum haddaa meel cidla joogtaana saddex qof tihiin qof aa mas-uul ka dhigto amiir ka dhigto haddaba saddex qof oo safraya oo goortaa degaysaan goortaa guuraysaan waxaa cunaysaan waxyaalahaas u habaynaya haddii kale waa iskhilaafaysaan markaasuu ibnu taymiya waxau lahaa saddexdaa rasuulku wuxuu uga jeedaa inuu ina fahansiiyo wixii ka sii badan guri qoysa iyo qabiil meel degan iyo qaryo iyo tuulo iyo qoomiyad dhan inaanay maamul la'aan karayn saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim camaliyan baabay ku fuliyeenoo mar alle markay rasuulka hubsadeen inuu geeriyooday may ku mashquulin maydhigiisa iyo aasidiisa iyo xabaalaqodkiisa waxay horraysiiyeen masalada maamulka ilaahay abubakar caleemasaareena hawsha looma dhaqaaqin waayo iyadoo madaxba aan la lahayn haddii loo dhaqaaqo halkan aynu ka qodaynaa iyo maaha halkaasaa jilicsan ayaa gir iyo gir laysu mari la- laysu mari waayey san aynu u maydhno iyo ka daaya aynu intaa ku kafanno iyo ka daaya ayaan marnaba laysku marayn waxaanu lahaa ninkii shaacirka ahaa laa yasluxu annaasu fawda laa salaata lahum walaa salaata idaa juhaaluhum saadu dadka kuma fiicna fawdadu fawdadu kuma fiicna oo aan madax lahayn madaxna ma noqonayaan oo maamul yeelan maayaan haddii juhaasha iyo kuwa liitaa madax laga dhigo oo markaana waxba ma dhaanta maamul la'aan haddii ka ugu liita la qadimo marka islaamku maamulkana iskama sii daayo uun maamul baad tahay meel baad qabsatay xukun sharciya aad qabsatay amiirulmu'miniin baad noqonaysaa maaha shuruud buu leeyahy inuu islaam yahay in maxaan ku dhahdaa uu dakar yahay u lab yahay in xawaastiisu ay bad qabaan inuu indha la'ayn amaba aanu dhega la'ayn ama aanu caynkan ahayn inuu cilmi leeyahay diinta islaamka cilmi u leeyahy waa inaanu jaahil ahayn waa inuu kitaabka alleh iyo sunnaha rasuulka garanaya waa inuu najda iyo shajaaca iyo geesinimo leeyahy waa inuu ummadda kitaabka ku dhaqaya shuruuduu leeyahy sidaa awgeed markuu shuruudaha buuxiyo waxa kugu waajiba taaca daacadaasina mutlaq maaha daacadaasi waa taaca muqayada waxaad ku adeecaysaa waa wixii khayra un rasuulku wuxuu laha sala allahu aleyh wasalam inama ataacatu fi lmacruuf wixii wanaaggaa la isku adeecaa laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq haddana haddii uu maaragtay shuruudaha buuxiyo oo amiirulmu'miniin uu yahay oo ummadda kitaabka ku dhaqayo oo diinteeda u waardiyeynayo oo kolba masaalixdeeda uu soo taagan yahay jus-iyad waad ku khilaafi kartaa macsiyaha uu ku diray laakiin marnaba ka bixi maysid gacantiisa baycadiisana kala noqon maysid rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam wuxuu ina baray a'immada islaamku waa laba un waa laba un mid saddexaad ma laha ilahayna waa ina farayn la adeeco yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum xataa aayaddaa sheegaysa ulilamrigu cidda yihiin minkum waa inay idinka yihiin waa inaanay ahayn qaar xagga midabkoo keliya ah qa- midabkoo keliya dusha dugulka wuxuu yidhi dusha midabka soomaali baa dugulka mooda misna laguma diirsade hee waa dalkii kale midabkaa adigu kaa mid yahayo waa kula mid laakiin caqliyadiisu waa tii gaalada cidda uu qadarinaya waa gaaladii cidda uu ka amar qaadanaya waa iyaga cidda uu mar walba ku saysjaraya wixii amarina iyagu raallima ka yihiin haa wuu fulinaya haddaanay raalli ka ahayn fulin maayo kaasoo kale marnaba meelna ka soo geli maayo waayo minkumba maaha minkum tan la sheegaya qoomiyad meel fadhida maaha qabiilla maaha abtirsiinna maaha minkum ay min almuslimiin waa inuu muslim yahay kitaabka ilaahay iyo sunnaha dadka ku dhaqay n inta badanna masalada waxaynu ugu adkaynaynaa carabka waa masale qalad badan ka yimaado qalad badan baa ka yimaado oo meelka dhac weyn ayaa ka yimaado qof waxaa laga yaabaa aan taariikhdana akhriyin waxyaalo badanna aan dib ugu noqonin ayaa inuu maseeyo kuwa maanta jooga ee gaaladu meesha dhigatay ee iyaga amarka ka qaata ee iyaga ilaa laga raalli noqdo qoladaas raalli ka noqdaan aan marnaba maamul ku fadhiisanin iyo wuxuu isbabardhigayaa mucaawiya iyo yaziid ibnu mucaawiya iyo abi jacfar almansuur iyo haaruun arashiid oo yaqsuu caaman wa yaxuju caaman sanadna gaalada ku duuli jiray sanadna xaji jiray ayuu isbab- ayuu ismasaynaya iyo qadaafi amaba maxaan ku dhahdaa xaafid al- eh, maxaan ku dhahaa eh, maxaan la dhahaa bashaar alasad iyo waxaan dhaamin ayuu isbabardhigaya masaynaya waa ceeb weeye kuwani laa maxalla lahum min ataaca meel alle meel laga adeecaa haba yaraatee ma jirto sidaa awgeed muslimiinta madaxdoodu waa laba mid waa bar midna waa faajir waa labadaasun laa haalisa lahum mid waa barriyo waa mid baariya ummadda wuxuu ku dhaqayaa kitaabka ilaahay wuxuu isku ilaalinayaa inaanu marnaba ka leexanin aad buu isugu ilaalinaya ummadda inuu nafteeda iyo maalkeeda iyo cirdigeeda iyo eh, danaheeda uu soo jeeda habeen iyo maalin kaasoo kale waxa la ydhaha khiyaaru laima ama bar baa la ydhahdaa mid kalena ummadda kitaabkii buu ku dhaqayaa laakiin kolba dhan buu u dhaafaya eex baa ku jirta qaraabakiil baa ku jira kii u yimaado waxoogay baa laga yaaba inuu dhaafsado waxoogay dulmi iyo tacasub baa ku jira qaar buu iska garaacaya qaar buu xooloo iska qaadanaya dad buu iska laynaya laakiin waxa meesha yaallaa waa maxay waa kitaabkii alle rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam waxa uu lahaa khiyaaru a'immatikum a'immadiinna khiyaartoodu aladiina tuxibbuunahum wa yuxibbuunakum waa kuwaad jeceshihiin iyaguna idin jecel wa tadcuuna lahum wa yadcuuna lakum idina waa u ducaysaan iyana waa idin duceeyaan waa khiyaar ala'imma waa alabraar waa kuwa baariinta ah wa shiraaru a'immatikum madaxdiinna waxaa ugu shar badan aladiina tubgiduunahum wa yubgiduunakum idina waa necabtihiin iyana waa idin necab yihiin wa talcanuunahum wa yalcanuunakum idina waa nacdashaan iyana waa idin nacdalaan oo idinku war madax baas iyo qarinkaari ku dhacdo qaar meel daran looga yeedhay baana dul jooga ina war qaar baas oo liito meel daran layga keenay ayaa i hoos jooga oo wax alle waxay garamaysa inkaaro iyo aafaad baa ku dhan waa waa inkaar mutabaadel waxaa la isu dirayaa uun maaseejyada iyo nacdashaa iyo wanaagba kama dhexeeyo rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wuxuu marka la tilmaamaya uu leeyahay innahu yakuunu calaykum umaraa madax baa idin qabsan doonta tacrifuuna minhum wa tunkiruun waxna waa ka garanaysaan oo sunnihii waxbay ka hayaan iyo kitaabkii wa tunkiruuna waxna waa garan waayi doontaanoo arrimo badan oo saluugtaan eeg waxay isku wadaan waa kuwii jawrka iyo madaxda iyo dulmiga badhna way hayaan diintii bandhan garanaysana waxbay soo darayaan ama salaaddii dib u dhigayaan amaba maxaan ku dhaha waxay soo qadimayaan khudbadda oo salaaddii dib u dhigayaan taciidda iyo wax la mida sunnihiina waxbaa ka garan waaysan waxna waa ka garanaysa laakiin kuwan wax alla wax laga garanaya ma jirto dhammaan wixii oo dhan meel kale ay ka soo waaridayaan alla waxaad ka garanaysaa habeeraate ma jirto faman ankara faqad bari rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam ka inkire ee mucaarada ee ka hortagaa ee afka ku mucaarada weli adin maaha waayo kuwana waa a'imatljawr waa kuwa la rabee lagu sabro faman ankara faqad beri ka inkaara ee ka hortagaa wuu beri noqdayoo waa nin saafiya oo diintiisii ilaashaday walaakin man radiya wa taabic kay u dhammaatay waa ka ku raalli noqda ee taabaca haddaba waa jawrun waa daalimin keliya hadduu taabaco uu ku raalli noqdo kaasi waa mida u dhammaatay qaala afalaa nuqaatilum yaa rasuula allah oo rasuul allow nimankaa maanuna dagaalanno maanu muquuninno qaala maa salluu laa maa salluu ama maa aqaamuu fiikum asalaa intay salaadda tukanayaan daaya waayo salaaddu waa caasimka ilaalinaya ummadda iyo madaxdeeda kala ilaaliyo weeyaan haddii a'immadii salaadda ka tagaan macnaheedu waa kufriya weeye ila tarku salaati waa kufr waxaa la mida markaa kullu mukafir salaadoo keliya maaha wax kastoo lagu gaaloobo kastoo lagu gaaloobo hadduu afka gaaloobo diinta baa caayo amaba diinta u yidhahdo waa laga tegayoo waxa weeyaan quruuntii dhexe ayay ku habboonayd amaba uu mukafiraad kala sameeyo ama sharci aanka islaamka ahayn uu soo waarito ama gaale uu mudaaharo iyo xoojin u sameeyo oo uu taabaco waxyaalahaasoo dhan waa mukafiraad markaa shay mukafira hadduu ku dhaco waa la mid markaana rasulku wuxu laha sala allahu alay wasalam ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan waxaa keliya ku bixi kartaan oo ku kici kartaan markaa aragtaan gaalnimo cad oo ilaahay xaggiisa burhaan kaga haysataan burhaan iyo deliil maaha aniga ismuusiiyey saasay la noqotay waan ka ijtihaadee maaha shay cad oo sida cadceedda u cad ayuunbaa loogu kici karaa mar kale rasuulku wuxuu laha sala allahu aleyh wasalam inahu yakunu calaykum umaraa fatacrifuuna wa tunkiruun faman jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min waman jaahadahum bilisaanihi fahuwa mu'min waman jaahadahum biqalbihi fahuwa mu'min walaysa waraa'a dalika xabata khardal min iimaan a'imo noocaasaa imanaysa waa kuwan dulmiga wada maaha kuwa kale laysuma imanba markaasaa waxna ka garanaysaan waxna waa ku garan waayi doontaan ka adinkiisa kula jihaada xadiis khatara weeye adinkiisa kula jihaada oo macaasi ay samaynayaan dadka ka yareeya alamr bilmacruuf bilyad wanahyi can lmunkar bilyad weeye waa mu'min ka carabkiisa kaga hortaga waa mu'min ka qalbigiisa ku nacana waa mu'min wixii intaa ka dambeeya ee durbaanka u garaaca ee sacabka u tuma ee soo dhowowda guraana iimaan uma dambeeyo sidaa awgeed a'immada islaamka amaba saxaabada iyo taabiciinta rag badan baa waxay ku tegeen xataa imaamkaa daalimkaa in lagu kacayo oo la afgembiyayo xataa isagoo kitaabka ku dhaqaya ayaa la afgembiyaya waatuu cabdillahi ibni zubayr iyo xusein ibni cali ibni abi taalib radia allahu tacaala canhu iyo asxaabu ulxara oo saxaaba aad u badnaaya asxaabu ulxara oo madiine ka kacay iyo ciidamadii ashcas ibnu qays maxaan ku dhaha cabdiraxmaan ashcas iyo rag badan baa ku jiray qowlkaasi waa qowl qadiima oo ahlusunna waljamaca ay leeyihiin waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray maxamed dunasi sakiya oo isna ka mid ahaa ahlubeytka waxaa ka mid ahaa jacfar iyo idriis oo labana walaala oo ahlubeytka ah rag fara badan baa soo maray laakiin ahlusunna waljamaaca aakhirkii dambe qowlkaa way ka tegeen qowlka odhanaya a'immatul jawr kuwa dulmigoodu bato waa lagu kacaya oo waa la afkembiyaya way ka tegeen markii mashaakilkiisa batay markii fitantiisu ay badatay dhibka ka dhacaya iyo dheefta laga soo kordhinayo dhibtiisi waa badatay sidaa awgeed waxaa lagu ijmaacay a'immadu hadday jaa'irin yihiin ooy ummadda dulmayaan laakiin aanay kitaabkii ilaahay dhab gadaal ka tuurin in loo sabraayo in loo sabrayo waana tuu rasuulku sala allahu alay wasalam inagu waaniyo uu yidhi ismac wa atic walow daraba dahrak wa akhada maalak maqal oo ateec hadduu xataa ku garaaco iyo hadduu xoolahaaga qaato bimacnaa waa dulmi mid gacana iyo mid xoolaha hadduu qaato labadaba iska ogolow waayo jidhkeenna iyo maalkeenna waxa ma aha hadduu jidhkaaga dulmayo ama maalkaaga qaadanayo waa u sabraysa waayo ilaahayna maal wuu ku soo gelin doonaa jidhkuna waa iska bogsanaya laakiin kitaabkii ilahay buu ku dhaqayaa ummadda laakiin waxa ugu daran haddii loo kala qiyaas qaato kan daalimka ahee ummaddii kitaab ku dhaqaya ee dadkana yar garaacaya ama laynaya ama xoolahooda qaadanaya iyo mid kitaabkii ilaahayba tuuray war aniga hay garaaco wuxuu doona hayga qaato laakiin nin kitaabka ilahayba laalay kitaabka ilaahay laalay kaasi laa maxalla lahu waxalle waxa maxaluu leeyahay ma jirto aayaadka ilaahay tilmaamayaana waa sidaasu alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaquuti waqad umiruu an yakfuruu bihi awal waajib qofka muslimkaa laga rabaana waa maxay awal waajib waa alkufru bitaaquut waaliimaanu billah xataa waxaa horeeya inaad daaquudka marka hore ka kufrido marka dambana ilahay subxaana wa tacala ad rumayso ismana qabanayaan weelka waxa wax lagu shubtaa marka wixii hore laga nadiifiyo iyadoo uskagiiyo wasakhdii hore ku jirto waxba laguma shubo waa inaad daaquudyadii qalbiga buuxiyey ee maxabadoodiiyo weynaantoodu buuxisay waa in laga salabeeya laga xadha kadib baa markaa ilahay iimaankiisa qalbigo saafiya ayaa la gelinaya markaa masalada labaad waa taas saddexda masalena waa saddexda rasuulku sala allahu aley wasalam uu leeyahay ilaahay baa raalli idinka ah noloshiinaa ku hagaagaysa nolosha muslimiintuna waxay khalkhashaa marka saddexdaa laga wada tago amaba qayb ka mida laga tago saddexda maxay ahaayeen ikhlaas alcibaadati lilah ilahay in cibaadada loo gaariyo iyo in ummaddu ay mabaadida iyo usuusha ay ku heshiiyaan oo aanay ku kala tegin iyo inay u nasteexeeyaan oy dhabadaba daba istaagaan oy garab istaagaan oy wax la qabtaan madaxdooda madaxdooda muslimiinta ah man wallaahu allahu amrakum xataa halkaa lafta waxa lagala soo baxayaa madaxda yaa gac u dhiiba maamulka ya man wallaahu allahu amrakum ilaahay baa u dhiiba qaanuunka loogu dhibaya allaa dhigay laakiin kan sanaaduuqda u dhiibtay sanaaduuqda gaaladaa u dhiibtay sanaaduuqda gaalada iyo intikhaabaad cid walbaaba ku ridayso albaru walfaajir nin kasta gaal iyo islaamba waa lagu waa la wada leeyahy waa muwaatanaa la leeyahy waa muwaatin kol hadduu muwaatin yahay warqadda wuu ku ridinaya wuu codaynaya waa gaal kan kalena waa muslim isna waa codaynaya albaru walfaajir sidaa awgeed iyana waxaa doqoniimo ah oo tanaaquda in qofku yidhaahdo dimuqraadiyaddu waa kufri intikhaabaadkuna waa nidaam kufriya cidda ka soo baxda ee kuraasta ku soo baxda dimuqraadiyadduna ciddii kufrigaa ku soo baxdayna haddana waa amiiru lmu'miniin hadda waa ciddii ku soo baxday nidaam daaquutiya oo intikhaabiya waa nooca hal booliyi waxay somaalidu tiraa hal booliyi nirig xalaala ma dhasho hal booliyi marka hore ay boolitay marka hore ay xaaraan tahay nirigteeduna hee maa usisa calaa xaraamin fahuwa xaraam maa usisa calaa baatil fahuwa baatil ninku hadduu intikhaabaad iyo doorasho ku soo baxay iyo dimuqraadiyad howlaheed isna waa noocaas buu noqonaya ma wallahu allahu amrakum sheekhuna wuxuu leeyahay ilaahay baa subxaana wa tacala xikmad iyo caqli iyo cilmiba u dhameeyey ummaddan maxaa khalal ku rida adduunyo iyo aakhiraba maxaa khalal kaga rida saddexdaa hadday kharibaan ama qayb ka mida maanta muslimiintu tawxiidkii halkay dhigeen waa la ogyihi tawxiidkii halkay dhigeen waa la ogyahay midow iyo inay midoobaan ee walaalo noqdaan oo dhan wada jeestaana hadalkeeda daa inay maamulna innagaaba tilmaamaynaa inuu farakutirisiiyey amaba aanu jirin maamulkii sharciga ahaa ee la rabay ee ilaahay raallida ka ahaa almasala araabica masalada afraad altaqliidu alacmaa wa madaaruh altaqliidu taqliid iyo dabagal alacmaa indhala iyo wa madaaruhu dhibaatooyinkiisa ina diinahum diintoodu mabniyun waxay ku dhisnayd calaa usuulin usuul bay ku dhisnayd diinta gaaladu diintii jaahiliyada acdamuhaa waxaa ugu weynayd altaqliidu dabagal indhala fa huwa alqaacidatu alkubraa waa qaacidada ugu weyn lijamiici alkufaari gaalo oo dhan awalihim wa aakhirihim kuwooda iyo kuwii dambaba qaacidaasay haystaan iyaday ka duulaan kama qaala allahu tacaala wakadalika sidaas wakadalika sidaas oo kale maa arsalnaa maanu dirin min qablika hortaa fii qaryatin qaryo iyo magaalo iyo tuulo min nadiirin ciddiga ah mintaas waa bayaaniya ciddiga ah oo nebi ah maanaanu dirin ilaa haddaanu dirnase qaala waxay odhanayeen mutrafuuhaa kuwooda loo nimceeyey innaa annagu wajadnaa waxaanu hellay aabaa'anaa aabbayaashayo iyo awowyadayadii oo calaa ummatin ay calaa tariiqatin wa milla dariiqo iyo diin bay saarnaayeen ay wateen wa innaa annaguna calaa aahaarihim raadkoodii un baanu muqtaduuna ku dayanayna wa qaala tacala ilahi wuxu uhi waidaa qiila lahum haddii lagu yidhaahdo ittabicuu raaca maa ansala allahu wixii ilaahay soo dejiye waxya qaaluu waxay ku jawaabayaan bal iska dhaafe natabicu waxaanu raacaynaa maa kii wajadnaa calayhi aanu ku dul hellay aabbaa'anaa aabbayaasha iyo iyo awowyadayo awalow kaana ilahi baa isweydiinaya subxana wa tacaala suaal su-aal tacajub iyo inkaar awalow kaana hadday hadduu yahay ashaydaanu shaydaan ay ayatabicuuna miyay raacayaan walow kaana ashaydaanu haddiiba xataa shaydaanku yahay yadcuu mid u yeedhaaya hum iyaga u baaqaya ilaa cadaabi saciir cadaabka saciiree la ifiyey ama la shiday fa ataahum biqowlih ilahay wuxuu ugu yimi fa ataahum ilaahay wuxuu la yimi biqowlihi qowlka uu yidhi qul waxaa tidhaa nebi allow innamaa acidukum waxaan idinku waaninaya biwaaxidatin mid keliya mid keliya iga qaata midhkaas waa maxay an taquumuu inaa u kacdaan lilaahi ilaahi dartii u kacdaan masnaa labolabo iyo wafuraada halhal suma ka bacdina tatafakkaruu ay wax isweydiisaan aa fikirtaan maskaxda rogrogtaan maxaa ka fikraysaan maa bisaaxibikum min jinna maad waa naafiya ay laysa bisaaxibikum min junuun saaxiibkiinan iyo nebiga laii soo diray wax waaliii ma haysee isagaa dad ugu caqli badan wixii ugu wanaagsanaana wuu idiin keenay iyo wa qowlu qowlka ilaahay leeyey ittabicuu raaca maa kii raaca unsila ilaykum laydii soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigiin laydinka soo dejiyey walaa tattabicuu ha raacina min duuni ilaahi sukadii awliyaa awliya ha raacina qaliilan maa in yar yar o yar ayaa tadakaruuna waan samaysaane gaaladu qaacidadooda ugu weynayd ay xaqa ku daydafeeyeen waa taqliid taqliidna waxaa la yidhaahdaa wadcu lqilaadati fi lcunuq luqunta oo giraanaad gashato marka luquntaadu caynkaa tahay iminka ay bannaan tahay iyo marka giraani ku jirto iyo makee baa lagu jiidan karaa markay giraantu ku jirto ayay saalantahy giraantuma gacanta la sudhanaya ama xadhig lagu xidhanaya deetana khalaas waad keenaysanta waad hoggaansan tahay waa lagu wadanaya sharcanna waxaa la yidhaahdaa qabuulu qowli lghayri min hayri daliil qof kale hadalkii oo aad iska qaadato daliil la-aan taqliid baa la yidhahdaa taqliidkuna waa laba taqliidun fi lcaqaa'id walusuul alcilmiya iyo taqliidun fi lusuul alcamaliya waxaa la ogol yahay taqliidka usuusha camaliga ah masalan axkaamta sharciga ah salaada axkaamteeda iyo soonka iyo sakada iyo xajka iyo wixii soo raaca axkaam oo dhan isku dar qofka caamiga ah een cilmigiisu ku filnayn ilaahay baaba farayba ilahay wuxuu leeyahy fasaluu fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun weydiiya markaasaa ciddaa wax weydiinaysaa ee caalimka weydiinaysaa waa laba waa mutabic iyo muqallid mid waa mutabicoo daliilkaa u baxsan deetana markuu masaladu u sheegay u yidhaha waa waajib intaa kuma gaabsanayo waa inu idhaha ma daliil maxaa u daliila soo odhanaya aayadda qur-aankaa ama xadiiskaa nebiga marka aduu muqallid ma tihid waxaad raacday aayadduu kuu sheegay ama waxaad raacday xadiiska uu kuu sheegay laakiin muqallid maxaa la yidhaahdaa ka aan xadiis iyo aayad hore garanayn haddii xataa loo sheego mad madoobe allah ku yaqaan alla wuxuu ka yaqaanaa ma jirto ninkaa baadiyaha ka yimi aana u bilownayn haddaad tiraha xadiiska waxaa warinaya fulaan oo fulaan kalaa warinaya oo xadiisku weli waa saxiix hebel baa saxiixiyey oo kana cayn ka noqotay aradeer anigu waxaan u baahanay sangaabta iga soo qabo waxaan kaloo dhan ka bax inta ugu dhow waa maxay ma xalaal ba masoo xaaraan waa xalaal khalaas wuu sii socdaaba kaa muqallid baa la yidhaahdaa waana u bannaanta laakiin qadiyada aan bannaanayn baa jirta oo ah maxay altaqliidu fi lusuul caqiidada taqliid lama geliyo qof muslina oo la odhanayo waan ilaahay subxaana wa tacaala maxaad ka taqaanaa iyo anigu sheekh hebel siduu u yaqaana igu dhan tahay ee u hebel baa iga wakiila ilaahay aqoontiisa qofkaasi muslim noqon maayo malaa'igta maxaad ka taqaanaa hawshaa waxaan u dhiibtay aw hebel iyo sheekh hebel ee kutubta ilaahay aakhiro qadarka madi taasoo kale waa muxaram waana xaaraan wax bannaanna maaha altaqliid fi lusuul waana qadiyadda ay ku gaaloobeen ama ay ku leexdeen ama ay karkaarka kaga weydaarteen gaaladu diinta ilaahayna maxay ku caabiyayeen taqliidkaasu marka loo yimaadeen lagu yidhaahdo waar waxyiga soo raaca ee ilaahay amarkiisa soo raaca oo axaadiista rasuulka soo raaca uu shayga koobaad ay ku joojinaya muxuu ahaa innaa wajadnaa aaba'ana calaa umma alumma mar waxay noqotaa almillatu waاطariiqa midna waxay noqotaa alrajul aljaamic likhisaal alkhayr ina ibraahiima kaana ummatan nin ama qof dhammaystiran oo khayrka oo dhan koobay ayaa umma la odhanaya marna waxay noqotaa muddada mudday noqotaa marba nooc bay noqotaa laakiin halka waxay ugu jirtaa calaa millatin wa ariiqa aabbayaasha iyo diin iyo dariiqay lahaayeen wa inna calaa aahaarihim muqtaduun tiyun baanu raacayna inta badanna taa ayaa yidhaahda waxaa yidhaahda kuwa dhergey mutrafiin waayo masaakiinta iyo kuwa gaajaysan iyo fuqaradu inta badan iyaga ambiyada raaca marka qaacidadaasi inay ku hor istaagta maaha dad badanoo innaga inaga midana way ku dhacdaayo wuxuu ka odhanaya waxaana aabbahay ka soo gaadhay aabbahayna aabihii ka soo gaadhay waxaanu ku soo nabadiya caana maalle weligay aanu ku dhaqmayn ayuu odhanaya waxaad ku dhaqaysa waa la dhaqmaysa waa la rabaa inaad miisaanka saarto waayo marar baa shaydaanku ku gacan haadinaya marar badan ba ilahay wuxuu lahaa walow kaana ashaydaanu yadcuuhum ilaa cadaabi asaciir ay ayatabicuuna miyay raacayaan waa la yaabo waa cajabe low kaana ashaydaanu yadcuuhum ilaa cadaabi asaciir maxaa ka dawaa taqliidka taqliidka maxaa lagaga baxaa laba arrimood baa lagaga baxa oo kala horeeya mid waa tafakur inaad fikirto ood maskaxda ka shaqaysiiso ood rogrogto ninkanaad daba socotaa masaxan yahay mise masaxna maxaad ku garanaysaa inaad rogrogto waana talayna amrayo atafkiir ama atafakurna waaba waajib marar badan baa ilaahayna amraya faactabiruu yaa uli labsaar uma tatafakaru ilahay waana amraya ilahay marar badan ba u leeyahay subxaana wa tacaala uu la hadla lacalahum yatafakaruun lacalahum yatadabbaruun marar badan xataa uu ammaana aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim uma yatafakaruuna fii khalqi asamaawaati walard markaa tafakurku waa muhiim gaar ahaan marka laga fikirayo caqiidada waa yahay ilahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahy qul waxaad tidhaha nebi allow inamaa acidukum waxaan idinku waaninayaa uun biwaaxidatin hal shay baan idinku waaninaya shaygaas waa maxay antaas waa mufasira waxay fasiraysaa shaygan soo socda ay an taquumuu lilah in ilaahay dartii u kacdaan masnaa idinkoo labalaba ah iyo wafuraada ilahy ma intaas unbuu rabaa culimmada mufasiriintu waxay ugu kala tegsan yihiin qolo waxay leeyihin masnaa waa aqaluljamci jamci bay wakiil ka tahay boqolaal iyo kumanaan iyo malaayiinba jamca waxaa ka wakiila laba markaa iyadu waxay u taagantahay jamac oo dhan intay doontaa noqoto malaayiin furaadana waa midhmidhkii labadii noocba way ka koobsan tahay qolana waxay leedahay maya markay dadku bataan camaliyata tafakur way adkaata dee dadku bataan lama fikiri karo buuq iyo qaylo iyo hadal baa dhasha cadadku waa inuu noqdaa cadad da'iila qof ama laba ama saddex ama in yaroo fara ku tiraysa oo wada fikiri karta oo rogrogi karta laakiin malaayiin qof waa wada fikiraysa qayladoodaba loo taakeli maayo taasaanaad mooddaa inay xoog badan tahay cadad yar intoo gaar loo baxo gaar ahaan qofku goormuu fikiraa suuqaa weyna hargeysa ku dhex fikiri kari maysid laakiin markaad khalwo iyo gaar u baxdo oo gooni aad noqoto ayaad wax badan isweydiin karta markaa gooni baa u baxaysaan masna wa furaada uma tatafakkaruu maxaa ka fikiraysaan maa bisaaxibikum min jinna saaxiibkiinani inuu yahay ilaahay rasuulu idiin soo diray oo idiin soo xulay oo diin idinku soo dhiibay oo wax waali'ii aanay haynin ee mar kale itibaacuna waa ka dawo oo markaad fikirto ay kuu soo baxdo ciddii aad la socotay ee dabagashay inay qaldan tahay oo aanay dariiqii cagta ku haynin maxaa lagaa rabaa marar badan baa waxa dhacda inta aad fikirto oo ay kuu soo baxdo ciddii aad la socotay inay qaldan tahay inaad wax kala xeeriso inaad wax kala xeeriso oo tirado wallaahi duruuftu kuu saamixi maysa xilligan iska daba soco ku meel gaadh calaalaqal ee allahuma salli ala maxamed wallahi waa rag magac kugu lehe dee maba khilaafi kartid maye waxa weeyaan dadkaasi dhaqaale iyo danbaad ku qabtaa maya isku dhinac baa ujeedaanoo isku nooc baad tihiin waxbaad xeerinaysa laakiin itibaacuna wuxuu ka dawo yahay inaanad wax dambe xeerin kol hadday kuu caddaatay in ciddii aad daba socotay qaldan tahay waa inaad ka leexata ilaahayna wuxuu ina faray inayn waxyiga raacnee ashkhaasta aynan raacno maaha icraf ilxaqa tacrif ahlah cali bn abi taalib baa wuxuu lahaa xaqa baro ehelkiisana waad baran markaa ragga u ehelka ah waad baran doontaa lakiin marka hore ragga ha baranin oo intaan rag barto oon cabo oon liqa iyaga ayaan xaqa ku baarbaaraya deetna waxaan odhanaya wixii hebelii garto ayuunbaa xaq ah ilahi wuxuu leey subxaana wa tacaala ittabicuu raaca maa unzila wixii la soo dejiyey ilaykum korkiina min rabbikum xagga rabbiga in laydinka soo dejiyey raaca walaa tattabicuu ha raacina min duunihi ilaahi sukadii awliyaaa qaar awliya ah oo jeceshihiin oo taabacdaan oo soo dhawaysataan ha raacina qaliilan maa in yar oo yar ayaa tadakaruuna waasataan subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka wanatuubu ilayk